أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu ah walaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية الدعوة السلفية فإن الدعوة السلفية هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة هذه الدعوة السلفية الدعوة السلفية فمعنى السلفي أنه ملتزم بالكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح
الدعوة السلفية fadlan kusoo dhowaada fadhigii saddexaad العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بإذن الله تعالى waxaynoo bilaabi doontaa muxaadaradii saddexaad ee ka mid ahayd jadwadii muxaadaraadka ahayd ee ciwaankeedu ahaa haadihi salafiyatu facrifuuha waxaynu soo qaadanay laba mudiinajilisa hore ee ay noo kala galeen sheekh rashiid iyo sheekh albani waxaynu insha allahu tacaala qaadan doonaa majliskii saddexaad oo inoo geli doono sheekheenna sheekh muuse sarax iyadoo ciwaankeedu yahay usuulu dacwa salafiya waxaan inka ku soo dhaweyn doonaa sheekheenna si uu mawduuca inoogu faahfaahiyo فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله تعالى.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد waxaa in sha allahu tacaala aanu wax iskaga sheegi doonaa aanu wax ka odhan doonaa mowduuca ciwaankiisu yahay usuul addacwa asalafiya sida muxaadaraadka hore laydinku caddeeyey ee lagu faahfaahiyey asalafiya macnaheedu waxa weeye islaamnimada amba islaamka saxda ah ee saafiga ka ah ee ka madhan shirkiga bidaca macaasida waa diintii xaqa ahayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed uu ku soo dejiyey ay ka qaateen cilmi ahaan iyo dhaqan ahaanba saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadana taabiciinta ay ka qaateen taabiciintana taabicu taabiciin amba jiilkii iyo qarnigii saddexaad ay ka qaateen islaamnimada islaamka xaqa ee saxda ah ee wax markaas khilaafsan ka fayow oo ah sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ugu soo dejiyey saxaabada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam uu baray ayaa salafiyada wax weeye markaas la odhanaya iyadoy ka fog tahay tafaasiirta iyo dacaayaadka markaas dadka madhabka salafka khilaafsan ay waxweeye markaas faafinayaan usuul اdacwa الsalafiya waxaa usuusha looga socdaa qadaayaadka iyo arrimaha guud ee usuusta iyo gundhiga u ah ee waxa weeye masaa'isha furuucdaa amba juز'iyaadkaa ee waxa weeye salafiyada amba islaamnimada saxdii ay ku salaysan tahay mar haddii markaas waxa weeye salafiyada ay tahay islaamka saxda ah oo islaamkii markaa saxaabada diintii saxaabada ay haysteen أبو بكر عمر عثمان علي بن أبي طالب iyo saxaabadii kale markaas waxa weeye haysteen ilaahayna subxaanahu wa tacaala inoo dardaarmay in iimaankeennu iyo islaamnimadeennu koodoo kale markaas waxa weeye uu noqdo fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad igtadow sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi usuusha markaas waxa weyaanu ka hadlaynaa waxa weeye markaas deeta diinta islaamka ee ku soo aroortay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee markaasaan ku salaysnayn aaraada iyo aragtiyaha markaas waxa weeye qayaxan een wax xuja oo cad ka lahayn kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo aqwaashii waxay markaa iyo hadalladii saxaabada iyo taabiciintii iyo a'immadii islaamka usuushaasina markaas waxa weeye iyo waxyaabaha gundhiga waa dacwa salafiya waay badan tahay laakiin in sha allahu tacaala wax ka mida ayaa markaas waxa weeyaanu tilmaami doonaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu inoo fududeeyo toban asal ayaa halkan markaas waxa weeye igu qoran sida markaas ay noogu suurto gasho ayaa in sha allahu tacaala aanu waxyaabaha markaas adacwa asalafiya dacwadda islaamka ee xaqa gundhiga u ah aanu ka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala asalka ugu horeeya waxa weeye ana masdar altashriic waaldacwa waalcibaada هو القرآن والسنة الصحيحة الدعوة السلفية مسترك لقى قادنيو تشريعة waxa markaas waxa weeye sharciga noqonaya iyo dacwadda markaas waxa dadka loo sheegayo loogu baaqayo iyo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo iyo waxa weeye markaas caqiidada iyo akhlaaqda dhammaan islaamka o dhan laga qaadanaya waxa weeye qur-aanka iyo sunnada saxda ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka ansaxday ee ka sugnaatay qur'aanka kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala daliishiga markaas la deliishanayo ee masalada caqiidada laga qaadanayo amba masalada cibaadada laga qaadanayo amba akhlaaqda laga qaadanayo waxay u baahan tahay sixatu listidlaali bihi sax inay tahay qaabka markaas waxa weeye loo deliishanayo oo daliishigaasi markaas uu yahay mid iyo fahamkaasuu yahay mid waafaqsan fahamkii waxay markaas saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada islaamka sida kadib markaas aanu caddayn doono in sha allahu tacaala laakiin daliishiga markaas xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la deliishanayo waxaa markaas loo eegayaa inuu ka sugan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sunna saxiixa sidaasaanu markaas u nidhi markaasaa waxaa la eegayaa qaabka loo deliishanayo ee masalada markaas caqiidada xadiiska loogu deliishanayo amba cibaadada amba akhlaaqda inay sax tahay markaasaa la eegaya marka xadiisku yahay mid maqbuulah oo sugan oo waxa weeye markaas ruwaad cuduula oo hiqaadii markaas ay soo wariyeen aad bay u badan tahay ay u kala duwan tahay nusuusta iyo adilada kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo aqwaasha markaas waxa weeye salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada islaamka waxa weeye markaas waajibnimada caddaynaya in la raaco kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo kuna markaas ay gundhig iyo asal ay u yihiin wax kasta oo waxa weeye markaas qofka muslimkaa uu waxa weeye markaas diin ka dhiganayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxawe markaas ugu dhowaanayo waxaa ka mid ah aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacala inuu yihi ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa wuxuu ku waajibinaya waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey oo qur-aanku markaas waxa weeye ugu horeeyo sunnada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ay soo raacayso in la raaco oo wax ka sokeeya oo khilaafsan aan la raacin waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wa atiicu llaha waalrasuula lacallakum turxamuun ilaahay adeeca oo rasuulka markaas waxa weeye adeeca si laydinku naxariisto waxaa lagu helaya naxariista ilaahay markaas in ilaahay iyo waxa markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam la adeeco waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay fastamsik biladii uxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuuli aad bay markaas aayaadkuu fara badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecitaankiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeecitaankiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa markaas in la raaco sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu dayday inay waajib tahay tilmaamayo way badan yihin waxaa ka mid ah axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam in rasuulku yihi taraktu fiikum shay-ayn lan tadiluu bacdahuma kitaab allahi wa sunnatii rawaahu alimaam malik fi lmuwada waalxaakimu fi lmustadrak waana xadiid markaa saxiixa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugan waxaan idinkaga tegey oo dhexdiinaan kaga tegay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uli laba shay oo gadaashood markaasaydan lumahayn haddii aad qabsataan ood waxay markaas ku toosnaataan waa kitaabka ilaahay iyo sunnadayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaasuu yidhi waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu waxay markaas uu yidhi axaadiidta waxay markaas uu ku caddaynayo in sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee waxay markaas la qabsado oo waxay markaas lagu toosnaado calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiina min bacdi waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga digay in sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la khilaafo oo waxay markaas laga hor yimaado falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim labada asal ee qur'aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa gundhig u ah oo waxay markaas asal u ah usuusha waxay markaas adacwa salafiya haddaba adacwa salafiya fahanka markaas waxa weeye ay fahmayaan qur'aanka kalama gaar noqdaan sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo fahmitaanka markaas qur'aanka la fahmaayo waxaa caddaynaysa markaas oo sharaxaysa sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana subxaanahu wa tacaala inoo sheegay in waxyaabaha markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu qabanaya ay tahay in qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga uu ku soo dejiyey inuu sharaxo oo markaas waxa weeye dadka uu caddeeyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa markaas uu yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikriga ayaa markaas aanu kugu soo dejinnay si dadka aad ugu caddayso waxa markaas waxa weeye xaggaaga lagu soo dejiyey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka uu markaas inoo sheegaya in waxyiga waxa loogu soo dejiye ay tahay in markaas uu caddeeyo oo waxa markaas dadka uu sharaxo oo u fasiro waxa uu ku sharaxayey ee uu ku fasirayeyna waa sunnadiisa sala allahu calayhi wasalam sidaa markaas aayadda hore aanu tilmaannayna waxaa waciidka shadiidkii markaasanba goodiga dareen uu ku soo arooray in amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas la khilaafo oo waxay markaas laga baxo laga baxo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicuu allaha wa adiicuu rasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi warasuul ilaahay dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyow ilaahay subxaanahu wa tacaala adeeca rasuulkana sala allahu calayhi wasalam adeeca kuwa amarka la siiyey ee idinka idinka midana adeeca amarka cidda la siiyey sida markaas waxa weeye culummadu ay ku fasireen waxa weeye salafku min asaxaabati wataabiciin waxa weeye alculamaa waalxukaam waa culummada iyo waxay markaas dadka muslimiinta cidda u talisa culummada markaas sharciga iyo diinta caddaynaya iyo dadka waxay markaas xukaamta ee muslimiinta taladooda waxay markaas een haya adeecitaanka labadaa la adeecayana sidaad aragtaan ficilkii adeecitaanka lama soo celin waxay markaas waxaa lagu cadfo la raaciyey adeecitaanka ilaahay iyo rasuulka sala allahu calayh wasalam la adeecayo taasna waxay culummadu kala soo baxeen in adeecitaankoodu markaasuu yahay culummada iyo umarada mid markaas muqayada oo ku xidhan wixii macsiyada ilaahay subxaanahu watacaala waxay markaas aan ahayn saa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uhi laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ilaahay subxaanahu watacaala wuxu uhi haddaad wax isku qabsataan oo waxa weeye markaas muran waxuu idinka dhex galo waxaad u celisaan ilaahay iyo rasuulka u celiy celinta ilaahay loo celinayo waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala loo celiyo oo celinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam loo celinayaana markuu noolaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam si toosa loogu celinayey markuu dhintayna waxa weeye sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in loo celiyo sida culummadu markaas waxa weeye mufasiriintu ay ku ijmacsan yihiin ay isku waafaqsan yihiin waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uhi alaa inii uutiitu alqur'aana wa milahu maca waxaad ogaataan baraaruga waxaa laysiiyey qur'aanka iyo mid kaloo markaas la mid ah oo waxa weeye sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay qur-aanka kala mid tahay xagga tashriica iyo diinta markaas in laga qaadanayo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegaya markaasaa wuxuu ka digey dad xagga dambe ka iman doona oo waxa weeye sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam diidi doona oo waxbay markaas aan qaadanahayn alaa yuushiku rajulun shacbaana calaa arikatihi yaquulu calaykum bihada alqur'aan waxaa markaas yacni dhici doonta oo la arki doona waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nin markaas waxa weeye iska dheragsan oo sariirtiisa waxa wey markaas ku jiqilaysan oo ku dagiigsan oo markaas horanaya qur'aankan qaata famaa wajadtum fiihi min xalaalin faaxilluu wixii xalaale qur-aanka aad ka heshaan xalaal ka dhigta wamaa wajadtum fiihi min xaraamin faxarimuu wixii qur-aankuu xarimana xaaraan waxa wey markaas in ka dhiga axmed iyo abu daawuud baa soo saaray waana xadiis waxa wey markaas sugan oo culimmadu waxay markaas tasiixiyeen waana daliilu min dalaa'ili nubuwatihi sala allahu calayhi wasalam waa daliil ku tusaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inay iman doonaan dad markaas waxay odhan qur-aanka qaata oo waxaad ka qaadataana xalaala waxaad ku heshaana xalaala qur-aanka amba xaaraan waxay markaas qaata oo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam diidaya oo waxay markaas ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay isagoo ka digaya kuwaana markaas waxa weeye waa la helay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inkirsan ee waxa markaas diidan waa markaas waxa weeye la helay qaarkood oo jumlatan markaa sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam gebi ahaanba diidan oo sida xadiisku uu tilmaamayo in qur-aanka ayuunbanu qaadanayn oo markaas magaca yani ku caanbaxa alqur'aaniyiin in qur'aaniyiin waxay markaas la idhaa qur'aanka loo tiiriyey in qur'aanka markaas markay idhaan qur'aankumanu qaadanayna ayaa la yidhi markaas waxa weeye qur'aaniyiin qur'aaniyiinna ma aha waa waxay markaas dad waxa weeye yani aaraa'iyiina oo waxay markaas ahlu ahwaa'ah oo waxa weeye markaas qur'aanka hadday qaadanayaan dee waxay qaadan lahayn waxay markaas sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo qur'aanka nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu ku soo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam sharaxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fasiray ma kala baxayaan waxay markaas qur'aanka iyo sunnada qofka sunnada beeniya qur'aankii rasuulka waxa markaas waa uu beeniyey haddii sunnada qur'aanka uu beeniyeyna sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu beeniyey kuwaas markaas ayaa ka mida kuwa waxay markaas sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam diidan in badanoo culammada ka midin waxay caddeeyeen in qofka sunnada rasuulka jumlatan diiday idhaa sunnada rasuulku ma jirto oo waxay markaas lama qaadanayo inay gaalnimo tahay oo waxay markaas ridaay tahay ayaa markaas waxa weeye caddeeyeen waayo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam la inkiro waa beeni waxay markaas qur-aanka la beeniyey waxaa alimaam axmed ibnu xambal raximahullah daacatu rasuul kitaab markaas waxa weye uu ka qoray waxa yidhi markaas in ka badan waxa weeye soddon dhowr iyo soddon waxay markaas aayadood ayaa adeecitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku soo arooray oo kuwii waxay markaas haddaynu sheegayni ay waxay markaas ka mid yihin marka qofka idhaa qur-aankan qaadanaya sunnada rasuulkana qaadan maayo waxau noqonaya qof qur-aanka beeniyey oo qur-aanka uu leeyahy waan qaadanaya waa been waxba kama jiraan qof markaas waxa weeye qur-aanka beeniyaana qof gaal ayaa waxay markaasuu noqonaya in badanoo waxay markaas sharaa'icda islaamka tafaasiisheeda ka mid ah sida waxay markaas qofku salaada u tukanayo sida markaas waxa weeye qofku u xajayo sida markaas waxa weeye qofka maalkiisa u sakaynayo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay markaas caddaysay oo waxay markaas sharaxday oo waxay markaas faahfaahisay waxa weeye markaas sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la xujaysta waa usuusha waxay markaas ee waaweyn ee ahlu sunna wal jamaa ay waxay markaas aaminsan yihiin ee qur-aanka markaas lagu sharxo lagu faafiyo sunnadana markaas in la diido dhammaanteed sida markaas waqtiyada hore khawaarijta ay qaar ka mid ku tageen haddana qoladaanu sheegnay qur'aaniyiinta markaas waxa weeye ku tageen amba waxay markaas firaqa kalaamiga qaar ka mida sida mu'tazilada iyo waxay markaa jahmiyada waa usuusha waxyaabaha gundhiga waa ahlul bid'a iyo dadka markaas waxa weeye lunsan kaas markaas waxa weeye waa asalka koobaad in markaas laga qaadanayo caqiidada iyo cibaadada iyo akhlaaqda kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam qur'aanka iyo sunnada rasuulkana sallallahu alayhi wasallam la isku sharaxayo oo markaas waxa weeye ina kala maarmahayn asalka labaad ee usuusha dacwa salafiya ay ku salaysan tahay waxa weeye taqdiimu naqli cala alcaql in daliilka naqliga ee kitaabka iyo sunnada caqliga markaas waxa weeye laga hormariyo iyadoo markaas ay yacni qofka ay caddahay oo waxay markaas xaqiiqo ay tahay in caqliga markaas waxa weeye fayow een bidca ayna ku jirin een xanuunsanahayn uuna ka hor imanahayn daliilka saxiixa ee kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddana asalku waxa weeye caqligu qofka waxa weeye waa aalada wax lagu fahmo ee waxay markaas loo adeegsado kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam fahamkiisa fahamka kitaabka iyo sunnada la fahmayo ayaa caqliga markaas waxa weeye lagu loo adeegsadaa waana manaadka markaas takliifka qofku inuu mukallaf yahay oo waajibaadka islaamku ay saarayaan waxaa shardi markaas waxa weeye waa inuu yahay qof caaqila oo caqligii maankiisa waxay markaas uu leeyahay laakiin caqligu asal markaas lagu mucaaradeeyo oo lagaga hortago ma aha kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam bal waxaa lagu fahmayaa oo uu dabagelaya caqliga qofku kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam waxyaabaha waxay markaas shareecada ay ka warramaysana waxa markaas caqligu wax xaqiiqadeeda uu gaadhi karo ma aha caqligana markaas haddii lagu kaaftoomayo dee ilaahayba subxaana wa tacaala rasul waxay markaas muu soo direen sidaa awgeed cinda ahli sunna waljamaaca waxaway markaas naqliga daliilka sharciga ah ee qur'aanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa caqliga markaas waxa weye laga hormarinaya mana bannaano markaas in lagaga hortago oo lagu mucaaradeeyo oo qofku caqligiisa waxa markaas uu kaga hor yimaado ku diido wax ku soo arooray kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam taasina markaas waa asal ka mida usuul addacwa asalafiya waxaa ka mida markaas inkiritaanka waxa weeye sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam la inkirayo ee dadka waxay markaas badan oo waxa weeye markaas ay ku inxiraafeen ee dariiqii salafka markaas waxa weeye ay kaga lumeen in caqligooda ay ka hormariyaan sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka waxa weeye ay iska hor yimaadaan taasina waxay ka mid ahay usuusha madhabka markaas waxa weeye almuctasila in caqliga markaas laga hormariyo naqliga oo waxyaabo markaas qur-aanku uu caddeeyey amba sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee caddaysay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugan ee saxda ah inay dhahaan caqliga iyo ka hormaraysa waa madhabka waxay markaas muctasilada ayaa gundhig u ah in caqliga markaas la qadiso oo waxay markaas xadkiisii la dhaafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay oo in markaas waxa weeye wax lagu fahmo oo waxay markaas wax lagu garto oo waxa weeye loogu fiirsado aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee waxay markaa yacni kowniga iyo kuwa waxay markaas sharcigaaba xadkiisii bay dhaafiyeen isagii bay markaas waxa weeye asal ka dhigeen markaasaa adillo fara badan ayaa markaas ku mucaaradeeyey ay waxay markaas kaga hortegeen waxa waxa weeye madhabka muctasilada ka farcamay oo waxa weeye markaas waqtiyadan hadda markaas yacni calamkiisa sida qolada markaas alcaqlaaniyiin la yidhaah caqlaaniyiin maxaa loo yidhi waxay markaas kaga hortagaan caqliga waxa dhan waxaan caqliga caqligu ka hor imanaya sideeba u suurtogeli sideebaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yidhi sideebaa waxay markaas yacni sharcigu sidaa uu yidhi caqliga ayaa markaas ay kaga hor imanayaan nusuustii waxay markaas soo aroortay halka qofka muslimkaana waajib ay ku ahayd inuu tacdiimiyo oo uu ixtiraamo nusuusta waxay markaas shareecada uu weyneeyo oo cala alra'si walcayn uu waxay markaas aqbalo oo waxay sidaas qofka muslimka markaas islaamnimada ay keensanaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu wama kaana limu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihi ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إسلام النمو مركز سواء محي إنه صحدا إنه قفكوه قام سمو إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسة هذا لك رسولك صلى الله عليه وسلم عقل كيسة مركز سونك قهر من شريعة الإسلام كوحي لا تمادا وح عقل كوحي مركز أونك قارهين أو وحي مركز كوريري كرو أونك قاري كرن أي الله إيمانيسا عقل كنا وحي مركز waxa weeye shareecada islaamka laguma gaari karo in caqliga markaas xadkiisa aan la dhaafin oo lagu fahmo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa markaas uu qofka u siiyey marka kuwa caqlaaniyiinta la yidhaah waa ay fara badan yihin casriga waxa weeye waana dariiqadii dadka ahlulbidaca ee muctasilada ah ee wakhtiyadaa hore markaas waxa weeye soo ifbaxay ee nusuusta ku mucaaradaynaya caqliga laakiin cinda addac salafiya waxa weeye markaas usuusheeda waxaa ka mida gundhigo ah in naqliga daliilka sharciga ee samciga oo aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa asala caqliga markaas ayagaa laga hormarinaya caqligana waa waxbaa lagu fahmaa laakiin isaga waxba ma tashriiciyo oo waxay markaa isaga mid laga horkeenayo asal laga dhigayo nusuustii ma aha haddii qofku caqligiisa markaas waxa weye u adeegsado oo waxay markaas isaga uu raaco qof lumay buu waxay markaa u noqonaya oo islaamnimadiisu waxay markaas ayna sax ahayn dariiqii salafkana markaas waxa weye ka lumay buu noqonaya asalka saddexaad ee min usuuli dacwa salafiya waxa weeye wujuubu itibaaci salaf waliqtidaa'u bih in salafka la raaco oo lagu daydo asalafiya macnaheedu waa sidaa waxa weeye islaamnimada qofku inay noqoto mid waafaqsan islaamnimadii iyo manhajkii iyo dariiqii waxay markaas salafka oo saxaabadu hormuud ay ka yihiin taabiciintu markaas waxa weeye ay ku xigaan taabicu waxay markaa taabiciin alquruun almufadala alquruun aldahabiya quruntaas markaas waxa la yidhaha salaf الصaalix amba quruun salaf saddexdaa waxay markaas qarni ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka markhaati kacay ummadda kuwa ugu khayrka badan inay yihiin khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka kuwa ugu khayrka badan waxay ugu khayr badan cilmi ahaan iyo diin ahaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam tacdiiliyey oo waxay markaa taskiyeyey oo diintoodu markaas inay sax tahay ee waxay markaas ka markhaati kacay in kuwaa markaas wax weeye lagu daydo oo dariiqooda la qaado oo qofku waxa weeye markaas islaamnimadiisu iyo diintiisu iyo caqiidadiisu iyo cibaadadiisu iyo akhlaaqdiisu ay noqoto mid waafaqsan weeye macnaha markaas asalafiy oo islaamka markaas waxa weeye aan saafig ahayn ee waxa weeye markaas shirkigu ku jiro cinda bacdihim ee qaarkood bidaca markaas waxa weeye ay soo gudageliyeen ee qaarkood macaasida ay soo gudageliyeen ee waxa weeye markaa dariiqii salafka ka baxsan ee khilaafsan wax fara badan markaas ha kaga baxsanaado amba wax yar markaas waxa weeye ha kaga baxsanaadeen in markaas qofku iska ilaaliyu ka fogaado oo dariiqa markaas iyo manhajkaa saafiga uu qaatay weeye salafiyadu idan waxaa markaas usuusha iyo gundhiga dacwa salafiya ka mid a in raacitaanka la raacayo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fahamkooda iyo tafsiirkooda iyo sharaxooda loo qaato oo loo fahmo oo loo sharaxo oo loogu camalfalo sidii salafku markaas waxa weye ugu camalfalayeen ee u qaadanayeen ahlu sunnuhu markaas fahanka iyo tafsiirka aayaadka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kalama waxay markaas ka jari maayaan oo waxay markaas kalama madax bannaana fahankii markaas saxaabada salafka oo saxaabadu iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin iyo a'immadii islaamkii waaweynaa ee waxay markaas dariiqii salafka maray kalama madax bannaana oo ma odhanayaan aayadda markaas ii keen anigaa sidaan doona u fahmayey xadiiska anigaa markaa luqadda carabda waxay markaas ku fahmayeen laakiin waxay ku xidhayaan markaas fahanka iyo tafsiirka iyo sharaxa aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu mudaabiqu yahay oo waxay markaas uu waafaqsan yahay fahankii saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin iyo a'immadii islaamka ee dariiqooda markaas waxa weeye hayey sidaasaa markaa loo yidhi asalafiyiin amba atbaacu salaf asalafiyiin macnaheeda waa maxay yani waa toobiyihii waxay markaas saxaabada iyo taabiciinta ayaanu markaas waxa weeye qaadayn siday diinta ugu camal faleen ay u qaateen ay ugu toosnaadeen ayaan u qaadanayna aan ugu toosnaanayna iyo ka waxay markaas aanu higsanayn waayo dadka iyo ka ugu sharaf badan iyo ka ugu khayr badan iyo ka ugu diin toosan iyo ka waxay markaas ugu cilmi badan taasna waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay markaas u waajibiyey in dariiqii salafka waxay markaas la maro muxaadaraadkii hore waxay markaas la idinkaga soo hadlay laakiin hadda inagu waxaan uga hadlayna waxa weeye asalka usuusha ad-dacwa salafiyya waxa ka mid ah inuu noqdo fahmu alkitaabi wasunna muqayad bifahmi salaf as-saalix fahamka kitaabka iyo sunnada la fahmaya inuu ku xidhnaado oo waxay markaas uu ku qeydnaado fahamkii waxay markaas salafkii saxaabadii taabiciinta uuna oran qofka aniga aada sidaan doona u fahmay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala taa waajibiyey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uri waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إلهي سبحانه وتعالى آيادا قودي يوعيد درا أيا مركز وحوية وأن نهارت جهنمين وقلايو أيوه بلن قاضية قفك الطريقي وحي مركز يوض سبيل المؤمنين خلافة أي وحي مركز كبيرة سبيل المؤمنين عدة وقمضا وهو الرئيسي سوق ذا قليس وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم saxaabada rasuulka waxay markaas ayaa ugu mudan cidda markaas yani goodigaas shadiidka uu ku soo arooray qofka khilaafa ee waxay markaas ka beedha iyadoo xaqi waxay markaas iyo dariiqoodu u cadaaday in naarta markaa jahannamo uu gelaayo cidda ugu mudan dee waa muuminiintii waxay markaas saxaabadii wakhtiga aadu ay soo degaysay waxay markaa taagnay taas markaas waxay caddaynaysaa inay waajib tahay in markaas waxa weeye dariiqii saxaabada iyo dariiqii waxay markaas salafka la qaado oo fahanka aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam qofkuuna ra'yigiisa kula madax bannaanaanahayn iyo ka markaas waxa weeye ee loo celinayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala uhi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waaladiina ittabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhu ilaahay subxaanahu wa tacaala markii waxa markaas saxaabadii uu ammaanay min almuhaajiriina waalansaar waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay qolo saddexaad qolo waxay markaas labaad oo ah cidda waxay markaas wanaag ku raacday biixsaan ee biidqaan si saxa oo waxay markaa toosan cidda waxay markaas saxaabadii dariiqoodii waxay markaas yani u martay ee waxay markaas u raacday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala waxay markaas uu sheegay aayaadkaana in badanoo culimmada ka mida kuwii hore iyo kuwii dambeba ayaa u soo deliishaday madhabka salafka in la raacaa waxay markaas inay waajib tahay oo uu ka mid yahay waxay markaas alimaamu shaafici raximah allahu tacaala sida waxay markaas kitaabkiisa risaala lagu arko ibn abi xaatim sida waxay markaas muqadimatu aljarh wa tacdiil waxay markaas ku taal ibn qudama sida kitaabkiisa damu taawiil waxay markaas ku yaal sheekhu islam ibn taymiya rahimahullah meelo fara badan oo waxay markaas kutubtiisa kamida waxa rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu khayru naas qarni thumma alladina yalunhum thumma alladina yalunhum muttafaq alayhi min hadith ibn mas'ud waxa rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu sheegay saddexda qarni dadka kuwa ugu khayrka badan in markaas waxa weeyeen ugu mudan sida uu kala horeeyayna ina markaas ugu khayr badnaay waxayna khayriyada ku heleen waxay markaas inahayn dadka ugu cilmi badan ugu toosan diin ahaan iyo waxay markaas iimaan ahaan taasay markaas ugu muteen inay hormood iyo qudwo waxay markaas ay noqdaan oo dadka kale waxa weeye markaas inay la wadaagahay waxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yiri inna bani israa'iil iftaraqat 72 milla reer bani israa'iil 77 firqo ay markaas u kala beeyeen oo isku khilaafeen وتفترق أمتي على 73 فرقة ومضي ذنو صدح هي تضباط فرقة ينقنيس كلها في النار إلا ملة واحد لما أنتد نار تيجليان إلا مدقرة نار تيجليان معنى هدوا محل يعني وحي اللي مادين وح سببيا إن وحي مركز نار تلقله أي اللي مادين لكن معنى وحي مركز هو من نصوص الوعيد وقودي سلو قفك مركز وحوية يعني الزنا السمينية qofka khamriga waxay markaas cabaya qofka beenta sheegaya loo yidhi markaas naarta ayuu gelay yani camalka naarta ku gelay laakiin macnaheedu ma aha dhammaantood waxay markaas naarta ayay ku waaraya taas waxaa loo celinaya in bidcada ay la yimaadeen ay tahay bidca mukaffira oo waxay markaas cayintoodu markaas ay gaaloobeen oo diinta islaamka ay ka baxeen taas markaas waxa weeye naarta ayay ku waarayaan laakiin haddii bidcadaas markaas ay tahay mid aan islaamnimada waxay markaas lagaga bixin waxa xukunkooda markaas waxa ay noqonaya xukum waxay markaas murtakib kabiir oo naarta waxay markaas qof muwaxida ku waari maayo markaas sida waxa ay culimada cadeeyeen sheekh Islam Tamiir rahimahullah meelo fara badan kutubtiisa kamid oo kaga waramo waxa isagoo waxay markaas tahay waxa laga yaabaa dadka qaar kood kullaa fi naar rasuulku markuu yiri la moodayo macnaheedu in la oran karo markaas mid mid bay naarta u galiyeen oo qof laga yaabo fahamkiisa aad inuu hooseeyo inuu qof mucayana markaas laga wada ku iraaho oo waxay markaa dariiqi salafku khilaafayba naartaad waxay markaas aad gelaysa sida macnuhu ma waan waa waciid waxay markaas goodi weeyii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay markaas hadduu doono uu cafeeya oo waxay markaas uu dhaafi karaa haddii waxa uu la yimuun ahay shay islaamnimadiisii buriyey oo isagoon ka toobad keenin markaas uu ku dhintay oo waxay markaas uu ku gaaloobay kaas markaas te sidii qofkii gaalnimada ku dhintay naarta waxay markaas waa ku waaray laakiin kan kale ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu cafiyi karaay waxa la sheegay markaas waxaan ay la yimaadeen waa wax wax ay markaas naarta lagu galaayo weey naarta wax lagu galaayo ee wax ay markaas weey rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri illa millatan waahida mid qura mooya qalu man hiya ya rasuul allah wa ma hatas qala ma ana alayhi wa ashabi akhrajahu at-tirmidhi min hadith abdullah ibn amr ibn al-aas wuxuu ilaa mid qura mooyaane waa ayaa lagu rasuulka ilaahu bal daaw firsada waa kuwa cidda ku sugan waxaan ku sugane aniga iyo asxaabtay mu oran rasuulka kaleey salaatu wasalaam waa aniga waa Abu Bakar waa Umar waa Uthman waa Ali afaadilu saxaaba mu tirtirin acyaantoodi laakiin wasfa rasuulka kaleey salaatu wasalaam sheego wuxuu anigu waxaan ku suganahay iyo saxaabadayda waa kuwa ku sugan Imam Shaadibi rahimahullah fil i'tisam wuxuu waxay markaas oranayaa waxa rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxay markaas soo cadeeyay dariiqi waxay markaas iyo manhajki waxay markaas qofku waxa weeye uu raacayay ee waxay markaa firqa naajiya lagu badbaadayay ayuu cadeeyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam riwaayad kale markaas uu soo saaray waxa weeye al-imam abi daawud oo aan muaawiya hiya al-jamaa'a buu jamaacada weey yani cidda jamaacadii jamaacaduna waa saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay ku sugnaan waa cidda ku sugan marka riwaayadan oo taa hore ka sax badan taa hore ay fasiraysa taa jamaacada tilmaamaysa waayo jamaacadu waa saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaana markaas weeye yani xaqi ay ku sugnaayeen iyo dariiqi ay hayeen cidda markaas waxa weeye haysa xadiidka al-ihbad ibn sariy mashhuurka caanka rasuulka alayhi salatu wasalaam markuu sheegay sida xadiiskan ba ku jirta in ummadu muslimiintu kala tagi doonto حديث كان معاوية عرباد بن سارينا رسولكم التلمان فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أقول لبدا حديث وحو رسولك عليه الصلاة والسلام كل شيء إنه مد المسلمين تيسخلافيس وأنا الدليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وصلى رسولك وقسي ورهمي أي أمرك سوحوية يسو خلاف خلاف كاسنا هو شيء دي مقدرة إلهي سبحانه وتعالى وقدري ووحي مكان دعايا xikmad xeel dheer baana ilaahay subxaana wa tacaala u ka leeyay waayo islaamnimadii saxda ahayd ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo caddeeyey rasuulka inoo cadeeyey saxaabadii baa waxay markaas cadeeyey wixii waxay markaas khilaafaya ee waxay markaas ka baydhaya dee waxay markaas waa ibtilaa iyo waxay markaas imtixaan waxay markaas weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay khilaafka wuxuu sheegay cilaajkii iyo dawadii wuxuu hi facalaykum bisunnatii وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في رواية عند النسائي وكل ضلالة في النار واحد لازم تنبه رسولك عليه الصلاة والسلام للسنة أي طريقي وهدي طريقي هدي هي عقيدهان يعبادهان يخلقهان سنة مركز الله إطلاق الشرع وحي مركز يكسر أرورته وبمعنى الطريقة والهدي laakiin shaygan waajibka in marka sunnada loo isticmaalayo waa istilaax markaas waxa weeye fuqahada waxaan waajibka inay amar ku soo aroray ayadaan sunna laakiin xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xadiiska kaleba man raqiba can sunnati falaysa minni sunnadu waxay markaas waa hadiga iyo dariiqada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sugnaa waxaa soo gudgelaya caqiidada iyo cibaadada iyo waxay markaas akhlaaq sida culimadu markaas ay cadeeyeen alimaam ibn rajab alxambali raximahullah xadiiska markuu sharaxay fi jaamic alculuum walxikam waad ka arki kartaan isagoo tafsiirka markaas tilmaamaya sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku kumuu joojin wuxuu raaciyu ku cadfay wasunnati alkhulafaa'i araashidiin dariiqii hadyigii khulafada raashidiinta qaata raashidiin waa xaqana garanaya kuna toosnaa ee waxay markaas almahdiyiin la hanuuniyey waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay saxaabada kuwii ugu fadlig weynaa hormoodkaha خلفاء الراشدين waa khulafada afarta Abu Bakar Umar Uthman waxay markaa Ali waa hormoodkii waxay markaa saxaabada iyo kuwii ugu fadliga weynaa ayaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu dariiqooda qaad idan sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam in la qaato waxay markaas la fahmo dariiqiisa waxa raacsan in markaa uu noqdo mid waafaqsan hadigii iyo dariiqii waxay markaa tafsiirkii iyo amalkii iyo tadbiiqii saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wixii waxay markaas khilaafsanna رسولك عليه الصلاة والسلام وكدقي وإياكم ومحدثات الأمور بول رسولك عليه الصلاة والسلام أرمها الدين توحل قصة درسك الآلية فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار مركز آيات كاية حديثة اسمحيت الماميان إن طريقي وحي مركز صحابة يسلف كيلا راعي وحي مركز إني واجبت وعملك قفك مركز ودين تكون رغميه fahanka waxay markaas aayaadka quraanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam u deliishanayo inay waajib tahay inay la mid noqoto tii waxay markaas salafka iyo saxaabada fa in aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow haddii iimaankiina oo kale ay yeeshaan iimaankana dhammaan waxaa soo gudagelaya ilaahay rabbinimadiisa in la rumeeyo ilaahnimada ilaahay iyo cubuudiyadiisa in la rumeeyo asmaada ilaahay subxaana wa tacala sifaatkiisa in la rumeeyo iyo wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala ka warramay ee waxay markaas in la rumeeyo waajibta iimaankiina sidaad u rumaysanoo kale waa inuu rumeeya markaas ay hanuuneen baa ilaahay subxaana wa tacaala waxay markaas u yidhi culammada waxay markaas sunnada hadalkooda uu ku fara badan yahay ay kaga ay waxay markaas in sunnada salafka dariiqa salafka la raacay kaga warramayaan ay ku sheegayaan alawzaaci muxuu leeyahay isbir nafsaka cala sunna naftaada waxaad ku xabistaa sunnada waa dariiqii hadigii waxay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqif xaysu waqafa alqowm waxaad istaagtaa halkii waxay markaas istaageen salafku waxay markaas salafka istaageen istaag وقل بما قال وحي كو هدلنا كو هدل وكف عما كفوا وحي اسك تاغن اسك تاغ وصل سبيل السلف الصالح واحد مرتا وددي سلف كاغي وحي مركا فيعنا فانه يصعك ما وسعه اخرجوا لا لكاي في اصول اعتقاد اهل السنه واحد كديقي وحي وحي مركا سيا كديقي اي دين اي عباده اي عقيده يا كو نقدو وحي وحي مركا سيا كو سلف الامام احمد بن حنبل رحمه الله وحو لا يصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وأصول السنة للإمام أحمد أصولش السنة لي أحمد بن حنبل السنة waxaa gundhiga asal oo agteeda yiri afka agteeda markuu leeyahay wuxuu ku hadlay ahlus sunnah salafka waxay markaas afkooda ayuu ku hadlay Ahmed bin Hanbal wixii in la ku dhiganaado wixii asxaabta rasuulku sallallahu alayhi wasallam ay ku sugnaayeen oo iyaka lagu daydo bidacna markaas waxa weeye laga tago saasuu leeyahay alimaam axmed ibn xambal raximahullah kama isuulin markaas waxa weeye culummadu sunnadu kuwoodii hore iyo kuwii dambeba inay ku yeedhaan in salafka markaas waxa weeye la raaco oo lagu daydo dariiqooda la maro raadkooda waxay markaas la hayo waayo cilmi iyo diin iyo kaa ugu horreeya ugu mudan cid ku gaadhisaana ma jirto rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam uga markhaati kacay asalkan in salafka markaas la raaco oo fahankooda waxay markaas lagu daydo laga dambeeyo waa as usuusha waaweyn addacwa salafiya markaas ay leedahay ay kaga soocan tahay ay kaga suntan tahay ahlulbidca biikhtilaafi ahwaa'ihim ahwaadooda waxay markaas ha kala duwanaato jaadadkay waxay markaas yeeshaan ha noqdaan kuwaasoo yacni ka tegaayo ka beedhaya salafka waxay markaas raacitaankiisa wax fara badan amba wax yar ayay kaga beedhaya ahlulbidca dhammaantood alkhuruuj can sabiili lmu'miniin can sabiili salaf dariiqii salafka markaas inay ka baxaan oo ay khilaafaan oo wax waxay markaas dariiqoodii manhajkoodii ka duwan ay la yimaadaan ayay ka midaysan yihin waxa ay kaga baxayaan amba wax fara badan ha noqdo ila waxaa jira albidac almuqallada bidca waxay markaas culculus adag sida bidcatu waxay markaas aljahmiya bidcatu waxay markaas yani bidca muqalladka ah culculus ee yani waaweyn bidca amba bidcatu albidac alkubra ay amba bidca waxay markaas duuna dalika ayaa jira laakiin dhammaantood dariiqii salafka markaas inay khilaafsan yihiin ayaa waxay markaas jamcinaya kuwaasoo dariiqa salafka qaarkood waxay markaas afka ay ku ay cadeynayaanba dariiqii salafka inayna marahay oo cadaysanayaanba waayo qofka waxay markaas saxaabadii caaya tusaale ahaan abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo caayaba ee qaarkood ay gaalaysiinayaan ma dariiqu salafku hayaabaa la odhan karaa ya meena cabdayn wuuba dhaleecaynaya halkii ilaahay subxaana wa tacaala layna amray inaanu waxay markaas u ducayno oo aanu jeclaanno oo waxay markaas aanu xidhiidhinno qofka waxay markaas saxaabadii rasuulka aflagaadaynaya wax ka sheegayaanba gaalaysiinaya miyuuna si cad dariiqii salafku waxay markaas u khilaafsanayn wuu khilaafsan ka waxa markaas odhanaya isagoo kale saxaabadii waan weynaynaya laakiin wuxuu leeyahay aniga fahamkaygu kuma xidhna fahamkii waxay markaas saxaabadii taabiciin aayaddii xadiiskii waxay markaas halkaa ii soo dhig nin baa beri waxa markaas ilaa hadda uu nooliyey waxa weeye waxaan u malaynaya shan iyo sagaashankii meelahaasi ahayd baan wada hadal wuxuu dhi dhegayso aayadda halkaa soo dhig waxaanu isla eegayna adigu waxaad ka fahanto iyo anigu waxaan ka fahmo aniga iyo cumar isku mid bau nahay buuri anna nin baana cumarna waan aniga heela dabadu salaf muddo kadib baan ninkii waxa weeye markaas aan la kulmay waxaa inay toban sano amba dee waxa weeye markaas waxaa laga yaaba inay ahayd markaas kadib aan arkay saan kuri bal waran alkeed wax marinaysa wixii ma ka noqotaan kuwada wuxuu guuri kamaan noqon waxaan ku dardaray mooyaane bal ka waran baan ku idhi markaas waxa weeye waxa weeye culimmada dacwa salafiya iyo sunnada iyo tawxiidka ka waran hadda waan iska daayuu niyo doodii iyo murankii oo waan isla keeni weeyey maxaad iskula keeni weydeen baa ku idhi maad xaq raadinahay dee wuxuu ku leeyahay kuna salaf bay hayaan anna waxaan leeyahay niyo salafka inaga ilaaliyo aayaadkii xadiis halkaa inoo soo dhig marka xagganu isla qabsanaa buu dee waan iska daayay niyo wixii muran noqdo marka waxa weeye qaarkood afkay waxay markaas sidaa uga caddaynayaan dariiqi salafka in markaas iyo manhajkooda iyo fahamkooda inaynan laazim ahayn in la qaato aada afka carab baan ku fahmayaa buu leeyahay anaa sidaan doono waxay markaas u dhigayaan qaarkoodna markaas waxa weeye ha muujiyaan inay waxay markaas salafka iyo culimmada islaamka markaas ay weyneynayaan laakiin xaalan xaal ahaan iyo camal ahaan ayaa waxay ku sugan yihiin dariiqii salafka waxay markaas u khilaafsan yihiin xaqiiqaduna waxay markaas qofka camalkiisa iyo tadbiiqiisa iyo siduu dariiqii salafka u qaadayo ayaa la eegaya laakiin afka wuxuu ka sheego qura ee markaas waxa weeye lama firinayo lama eegayo وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لي فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف وحلو قال إن أستانت أهل البدع يتهي إني كتغان إني دين كدكتان سلف كراعتان كيس أستانت أهل البدع وح علامة وبيوري إني أيوة كتغان إني دين كدكتان سلف كراعتان كيس ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس, عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا تمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكي أحمد بن حبل بيسون نقلي أصول السنة ذا كمتين إن صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام الله راعه لقد ديده بدع على إسكيل عليه وحولي وحولي مركز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قدعا إنه النقضم إياه سلف كإن لراعه inuu noqdo waxay markaas ashacaa'irta iyo astaanta waxay markaas ahlulbidca ay astaan iyo calaamad ka dhigtaan ahlulbidcu salafka raacitaankiisa waa shay baatila buuri qadcan aan suurtogeli karin fa ina daalika hayru mumkin arrinkaasi ma suurtogeli karo dad ahlulbidaca oo bidac iyo khuraafaad ku sugan inay salafka raacitaankiisa astaan ka dhigtaan waa waxaan suurtogelayn buu yidhi laakiin meel buu ku suurtogeli karaa hadda iska ilaali sheekhuu sheegay goormuu suurtogelayaa wuxuu idhi ilaa xayu yakuru اljahlu wayaqilu اlcilm ilaa meel jahliguu ku badan yahay cilmiguna uu ku yeri oo iska odhan karaa ahlusunna waljamaca un iska soo odhanaya iyakoo bidac kufri akbara oo qubuurta waxay markaas ku dawaafaya oo waxay markaas ilaahay qeybkii caabudayo baryaya oo islaamnimadoodu waxay markaas yani dee wixii burinaya la imanaya ayay iska odhanayaan ahlu sunna waljamaacanu afkaad ay ka sheegeen laakiin waa been ficilkoodii ayaa burinayay dhaqankooda shirkiga waxay markaas ay la imanayaan iyo ko waxay markaa dariiqii salafka khilaafsan ayaa oo waxay markaas yani la imanaya alkhuruuj cala alxukaam xukaamta muslimiinta markaas in lagu baxo oo dhiigga muslimiinta waxay markaas la daadiyo oo intaasoo goor dhiigga muslimiinta waxay markaas daadiyey ayaa odhanaya waxay markaas anaku salaf bau nahay salafiyiin bauna odhanaya marka waa meesha laakiin yay dag yay taasu dagaysa meesha dee cilmigu ku yeeryahay jahliguna uu ku badan yahay saasuu yidhi shekh islam taymiya raximahullah waxa weeye markaas majmuuc alfataawi ee mujaladka afraad safxadda boqol iyo shan iyo waxay markaas konton hadallo kalena shekh islam taymiya uu leeyahay oo markaas dee waqtiga ayaan noo saamaxayn ma suurto galayso in waxa weeye qur'aanka iyo sunnada la fahmo fahan saxa ilaa inuu ku xidhnaado fahankaasi fahmu salafi saalix iyo ciddii waxay markaa dariiqooda martay a'immada islaamka dariiqii waxay culamada culamaa ulislaam waxay waxay markaasi noo caddeeyeen ilaa yowmina haada fahamka saxda ah ee waxay markaas waafaqsan fahamkii saxaabadii waxay markaa taabiciinta a'immata islaam waayo madhabu salaf waxay markaas waa madhab macruufa waxa weeye markaas waa uu qoran yahay wuu dawinan yahay culummadu markaas waxa weeye way soo naqliyeen habeen iyo maalinba waxay markaas way muujinayaan way sheegayaan sidaan hore usoo sheegay markaas waxa weeye cidda luntay dadka muslimiinta ka luntay khawaarij ha noqdaan jahmiye ha noqdaan muctasile ha noqdaan qadariye ha noqdaan shiica ha noqdaan ashaaciro ha noqdaan caqlaaniyiinta kuwa caqliga qadisaya ku talaxtega ha noqdaan cidda ka farcanta ee ka tafiirmata ha noqdaan waxaa markaas ay ku lumeen inay ka tegeen waxa markaas fahamkii salafka oo fahamkooda ay la madax bannaanaadeen nusuusta waxay markaas iyagu ay fahmayaan tusaalaha markaas waxaan tusaalaynaya fahamka salafiga ee aayaadka qur-aanka iyo fahamka bidciga ee khalafiga aayaadka aayaadka aayaadka qur-aanka mesela ayaan tusaalaynaya si arinku u sii caddaado oon u soo dhowaano marka hore fahamka salafka in aayaadkii axaadiista qur-aanka waxay markaas lagu fahmo oo lagu sharxo ayaa usuul dacwa salafiya ka mid إلهي سبحانه وتعالى وحده ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سمع آيات خوارجته waxay waxay markaas dhamaantood ay ku tagayaan daahirkeedu waxay markaas inay iska qaataan khawarij waxay oranayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qofkan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dajiyay ku xukumin qof walaakum alkaafiruun kuwaas waa gaalo waxaan qofkan sharci ilaahay kuma xukumin waa waxay markaas uu gaaloobay ilaa khawaarijtii hore markaas qudamada ahaa ee khawaarijta casrigan gundiga ka ah asalka waa ay ka soo gaareen in dee macsiyada kabiirada ah inay qofka ay ku gaalaysiiyaan oo haddana waxay markaas ay gaadhay ilaa qofku macsuum ahayn macsiyadu way ka dhacaysaa in iyo kala fahamtooda isgaalaysiiyeen sidii labadii wada kulmay yidhi waaryahay waxaan arkaa aayad baan helay annaga gaalaysiinaysa dadku gaalaysiinaysa oo waa maxay aayadaasu dee ilahi baa yidhi inama nasiibu ziyaadatu fi lkufr ana ansa wa anta tansa in lagu yidhi ilaahay aada wuxuu ku yidhi waa siyaado gaalimo dheeraadi waxay markaas weeyaan adna waxbaad ilowda adna waxbaan ilaaday marka waxay waxay markaas bal isku darsadeen waxa weeye markaas yacni fahamka faasidka ah ee aayaadka qur-aanka markaas sideeda intay u soo qaataan iyo kay iska fahmayaan dabeetana kii ay ka ratibayaan cidda khilaaftaa markaas waxa inuu gaalimo noqonayo aayadda markaas waman lam yaxkum bima anzala allah faulaika hum lkaafiruun waxa weeye khawaarijtii waxay markaas hore ee aaddaa daliishanayey ee inu lxukm ilaa lilah daliishanayey saxaabadii waxay markaa rasuulka ku gaalaysiinay oo laan xukunkii ilaah baad ka tagtay waad waxay markaas waad gaaloodi aimada islaamka waxay markaas min as-saxaabati wa tabi'in say ibn abbas taawus ghayru laga soo naqliyo waxay isku ijmaacsan yihiin in waxay markaas ay xukunka ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka ka taga isagoo waxay markaas yaani dafirsan oo waxay markaas xukunka ilaahay diidan amba sharci ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay suu xukumayna waajib ahayd inuu markaas wax weey qofkaas uu gaaloobayo kufru akbar laakiin haddii camalan uga tago camal ahaan una tadbiiqin isagoo garnayn sharciga ilaahay in la isku xukmayo inay waajib tahay in qof markan uu xukm biqayri ma anzala la sameey sharciga ilaahay inuu khilaafay inuu khalad waxay markaas uu ku dhacay in markaas taas dambi kabiira ah inuu noqonahay oo waxay markaas uuna gaaloobahay oo waxay markaas dee macaasida kale kabaa'irta ay la mid tahay saasaa culimmada salafku waxay markaas kuwoodii hore iyo kuwoodii dambe ilaa yoomina haada sidaasay caddaynaya oo waxay markaas isku ijmacsan yihiin qaarkood ijmac waxay markaas ay ku soo guuriyeen laakiin salaf ka khalafiga ah wuxuu odhanaya sheekh aayadda bal aniga ii sheeg tafsiirka ibn cabaas ma aqbali aqbalay buu leeyahy ibn cabaas baad leedahay wuxuu waa kufrin duuna kufrin soo maaha anigu ma aqbalayo tafsiirka saasuu isku odhanay dabeetana wakaa waxa weeye markaas dee ummaddii muslimiinta o dhan buu gaalaysiinaya wuu arka inay sharciga ilahay ka tegin marka dambena inta ku hareeraysan buu gaalaysiinaya marka dambena dhiigooda waxa markaas ayuu banaysanaya walciyaadu billah maxaa yani keenay waa alkhuruuj can fahmi salaf fi hadihi alaaya fahamkii salafka waxay markaas laga baxay ahaadda bidaca kale aljahmiya almuctazila alashaacira nafyu alasmaa'i wasifaat maxaa u daliila markaad tiraa inaad sifaatkan diidaan har ilaahay baa yidhi laysa kamithili shay ilaahay subxaana watacaala inaana wax la mid ahayn buu ilahay haddaa ku sheegay bay odhanaya haddaynu sifaatkaa sugno ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisima la sin saasay iyakoo aayaddaa fahamkooda faasidka u daliishanaya ayay sifaatkii ilaahay diiday qaabkii iskugu khilaafsan inay ku kala duwan diiditaankiisa laakiin salafku waxay markaas aayaddaa iyo aayaadka kaleba dee way rumeeyeen aayadda aakhirkeedii rumeeyey wahuwa samiicu lbasiir ilaahay subxaana watacaala asmaadii sifaatkiis kugu sugan saasay culimmadu salafku maxay idhahaan awalka aayaddu laysa ka milihi shay waa raddun cala almumailati almushabbih kuwa ilaahay sifaatkiisa sifaatka khalqiga ku shabahay ayay radiyeysa aakhirkeeduna wahuwa samiicu waxay markaas albasiir waa raddun cala almucadilati nufaat kuwa sifaatka ilaahay inkiray ee cabdalay ayay waxay markaas radinaysa iyo ku intii hore aayaddii ka qaateenoo waxa weeye markaas sidaa khaladka u fasiraya laakiin tafaasiirtii waxay markaas iyo caqiidadii saxaabada taabiciinta ayimadii islaamka kaasoo dhan waxay markaas u ka duwan qadariyada soo qaada qadarka markay diidan diidan yihiin aayaad bay deliishanayaan si khalada waxay markaas u deliishanayaan suufiyada waxay markaas soo qaada bidac iyo khuraafaadka ay la imanayaan ixtifaal bilmawlid hadday tahay ducada jamaaciga salaadaha kadib lala yimaado hadday noqoto bidac ay la imanayaan cibaadaadka waxay markaas galaan cumuumaadka waxay markaas aayaadka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay deliishanayeen laakiin fahamkii iyo camalkii waxay markaas salafka min asaxaaba wataabiciin iyo a'imadii islaamka waxay markaas ka jarayeen laakiin fahamka salafka waa maxay aayaadka iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ciddii inooga mudan cilmi ahaan ee dabaqday ee fulisay ee aanu kaga dayanna waa saxaabadii taabiciinta iyo kuwii وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لو كان خيرا لسبقونا إليه sidaasaa markaas iyo ka astaan iyo calaamado waxaa markaas maquuladaas yani hore aan usoo sheegay aad bay u foolxun tahay ee odhanaya selafka marka fahamkiisa fahamkooda la sheego in la raaco dariiqooda in la maro in laga dambeeyo hum rijaal wa naxnu rijaal waa maqaalo markaas aad iyo aad u liidata xaqiiqatan waxay markaas asalkaa markaas waxaan kaga baxaya in la fahmo fahamkaas waxay markaas salaf iyo dariiqooda in miisaan laga dhigto oo waxa diinta kamida lala imanayo aad tiraa waxay markaas yaa inooga horreeyey bal u fiirsada axmed bin xambal ayaa inankiisa cabdilaahi ibn axmed waa imaamka inankiisa waa imaam musnadka ka warinayay ayuu wuxuu leeyahay iyaaka an tatakallama fii masalatin laysa laka fiiha imaan inankiisa waa dala hadlaya waar iska ilaali inaad ka hadasho masalaan waxay markaas salaf aanad lahayn cideynaya kaaga horreey sheekhu imaam taymiya raximahullah ayaa masaa'isha qaarkood waxay markaas wuxuu ku xidhaya cid tira haddii waxay markaas la helo iyo culimada waaweyn waxay markaas islaam idan waa in markaas qofku waxyaabahan markaas wax weey la keenayo la soo darinayo waa inaad u celiso waxay markaas dariiqii salafka muwaafaqsan yihiin mise waxay markaas laga mahayo mesela mudaaharaadka mudaaharaadka waxay markaas in la sameeyo dad waxay markaas dee dacwaadka u niso sheeganaya oo waxay markaas diinta sheegaya ayaa waxay ka dhigtaan markaas waxa weeye dariiq bay ka dhigtaan oo way taasiiliyaan soo maaha oo waxay markaas way way difaacaan waana waxay markaas cinda ahli sunna waljamaaca dacwa salafiya waa muuqaal ka mida muuqaalada alkhuruuj cala alxukaam ayay mudaaharaadku ka mid asalkeedu waa tashabuh bilkufaar oo gaalada waxay markaas ayaa laga soo qaatay mafaasidda ku jirta iyo dhibaatooyinka ku jira ayaana waxay markaas maslaxada laga fiirin karo ka xoog fara badantay markay ugu yarta waa maxay dad baa maalkooda xadgudub lagu sameeyo saad garanaysaan mararka qaarkood waxay markaas dad baa ku dhinta waxaanu markaas u eegaynaa dariiqaas dariiqii salafka ma iyo mudaaharaadka markaas in wasiilo dacwadda loo adeegsado oo waxay markaas masalan qof sharcigii ilaahay ka hor yimi oo khilaafay tusaale ahaan in la idhaa markaas waxa weeye ha lagu baxo oo dadka waxa weeye markaas la soo ururiyo dariiqii salafka waxay markaas makamid nusuusta ku soo aroortay al-amru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ma ku dabaqeen waxay markaas ma ku sharaxeen saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin a'imadii islaamku ma ku sharaxeen xukaamtii waxay markaas waqtiyadii hore ee wax- dee wax- waxyaabo khalada marka alkhulafaa raashidiin ee waxay markaas laga yimaado iyo waxay markaas cumar bin cabdulcasiis waxyaabo waxay markaas khaladoo sharciga khilaafsan baa dhacay miyaa mudaaharaadka waxay markaas ku baaqeen axmed bin xambal markii fitnatu khalqi qur'aan lagu baaqayey muxuu mu- kumaniyaalbaa daba socdo oo imaam weyn oo aimatu ahlusunna waljamaaca u ahaa hadduu mudaaharaad ku baaqi lahaa intee daba yaa carari lahay yaa mayna fara badnaan lahayn sheekh muxuu ugu baaqi waay maynakaa diinta uga cilmi badan oo uga aqoon badan oo uga xamaasad badan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aimada islaamka iyo axmed bin maxamed iyo aimada kale abadan waa dariiq khalafi ah oo waxay markaas yani shareecada islaamka khilaafsan manhajku salafkana waxay markaas qofkaas dari mas- arrinkaa dee wuu kaga bayr waana in markaas waxa weye dee la iska ilaaliyo oo waxay markaas ilaahay subxaana wa tacaala loo noqdo waa tusaalaya masaa'ishu way fara badan yihiin dariiqada salafka waxay lagu khilaafay laakiin waa min baabi tamthiil tusaalayn wabilmithaali yatadixu lmaqaal tusaaluun waxbuu waxay markaas caddeeyey waxaa ka mid a markaas waxa weye usuusha dacwa salafiya تحقيق التوحيد واجتناب الشرك بجميع صوره وأشكاله إن توحيدك لا تحقيقيه shirkigana laga dheeraado muuqaaladiisa iyo qaababkiisa dhammaan usuusha dacwa salafiya ay ku salaysan tahay ee ugu waaweyn ee waxay markaas ihtimaamka ay siiso hadday tahay markaas barasho tawxiidka la baranayo hadday tahay baritaan hadday tahay waxay markaas yani difaacitaan waxa weeye in tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala xuquuqdiisa in loo gaar yeelo weeye tawxiidku in xuquuqda ilaahay la ilaaliyo oo waxay markaas shirkigoo meelka dhac ku ah xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala la iska ilaaliyo hadduu yahay shirki waxay markaas akbara iyo hadduu yahay shirki asqara oo ka weyn markaas waxa weeye ka yar intaba la iska ilaaliyo waana asalka markaas waxa weeye dacwadda ambiyada iyo rususha gundhigna u ahayd dacwadda waxay markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam إلهي سبحانه وتعالى وحده وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا إلهي سبحانه وتعالى آيات آيات آيات كلا وحنا نقول شيء دمان رسوشا دعوة ذو وحا قنديك أو آهيد أو وحي مركز كم يدي سنعين إلهي سبحانه وتعالى كلي يلتان كيس هي التوحيد هي الشركة مركز وحوين لا إسكي إلاليو والله قد يراد دمان قابب كيسيان وعديس ابن عباس رضي الله عنه رسولك عليه الصلاة والسلام wuxuu ka soo wariyey markii mucaadin ilyman uu diray wuxuu ku yidhi waxaad u banaysaa dad ahlu kitaab ah falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah bukhaariyo muslim baa soo saara xadiiska waxa ugu horreeya ad ugu baaqaysaa ha noqdo ilaahay subxaana wa tacaala keliyeelitaankiisa keliyeelitaanka ilaahay subxaana wa tacaala tawxiidka shahaadadu waa macnaha waxay markaas tawxiidka ayay tilmaamaysa idan waxa gundhiga u ah ee awaliyaatu dacwa salafiya ah hormoodka u ah waa ilaahay subxaana wa tacaala keliyeelitaankiisa tawxiidka shirkiga waxay markaas in la iska ilaaliyo dadka waxay markaas tawxiidka in la baro shirkiga waxay markaas in looga digo in juhdiga waxay markaas dadaalka lagu biixiyo taasoo markaas ah dacwada rasuulka calayhi salaatu wasalaam bilowgeedii waxay markaas in dhammaadkeeda rasuulku dacwadiisa tawxiid buu waxay markaas uu ku bilaabay tawxiid buuna ku khatim sida xadiiska markuu dardaarmayay wasaaisha shirkigu kaga waramayay uu kaga digayay lacnatullahi cala alyahuudi waalnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid qofka markaas waxa weeye dacwadiisu manhajka ay khilaafto ee dacwadiisa gundhig iyo asal uga dhiga tawxiidka waxaan ahay waxay noqonaysaa dacwad dacwadii rusushana khilaafsan dacwadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafsan wax faa'iidana markaas waxa weeye dacwadaasu keeni mayso waana dacwa faashila waana dacwa waxay markaas mukhaalifa dacwadii waxay markaas salafka bal dacwadii ambiyadii rususha dhammaantood bay khilaafsanta haddii gundhigii iyo aasaaska dacwadda markaas tawxiidka ee laga dhigi waayo waxaa markaa ducaadda waajib ku ah ee waxa weeye inay dee dadka u- in loogu yeedhayo tawxiidka inay gundhi ka dhigaan shirkigana looga digo kadibna markaas waxyaabaha kale diinta islaamka dee islaaxinteedii hagaajinteeduna iyada dee laga tegi maayo sida xadiiska mucaadba lagu sheegay waxay markaas waajibaadkii kale qaar ka mid ah salaaddii waxay markaas sekada lagu sheegay laakiin maxaa ugu horreeya falyakun awala maa tadcuum awaliyaatu dacwa waxa weeye markaas waa tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala weeye laakiin in badanoo markaas dacwad salafiya dacwaadkaan ahayn waxay markaas xaqirayaan ee yeesayaan oo hoos u dhigayaan in juhdiga markaas lagu bixiyo dadka tawxiidka waxay markaas in loogu yeero oo shirkiga waxay markaas looga digo rag waaweyn oo ururada iyo jamaacaadka qaarkood hogaaminaya ayaa waxay iska odhanaya war ilaa goormanu usuulu alaaa dhigayno hadda beri hore isaga qudhiisaaba soo dhigi jira magalis wuxuu ku leeyahay ilaa goormanu ahaa dhigayno mayna dadku fahmin de ya maxaa waxyaabo kale waxay markaas looga hadli waay qofkaasaa la odhan karaa waxay markaas dacwatu sunna watawxiid buu hormood u yahay qofka kutubta alimaam muslix almujadid maxamed cabdilwahaab raximah ullah ee waxa markaas tawxiidka uu ku cadeeyay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfacay ee nafcigeedu markaas caalamka oo dhan uu ka dhacay innakana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina soo gaarsiiyey qofka markaas kutubtiisii iyo sayay waxay markaas xaqiraya ma qofkaasaa walaa u haya iyo jacayl waxay markaas sunnadii waxay markaas tawxiidka haddana hoggaan waxay markaas iyo hormood ah ma dadkaasay cid waxay markaas ay ay waxay markaas qudwo ka dhiganayaan oo waxay markaas ay daba socdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka cabsadaan ayaa waxay markaas waajib ku ah oo tacasubka markaas la iska ilaaliyo tacasubku yucmi wa yusim waxna waxay markaas wuu indha tiraa waxna waxay markaas waa uu dhegatiraya waxaa ka mid ah usuul dacwa salafiya asalka markaas shanaad taxqiiqu litibaaci lirasuuli sala allahu calayhi wasalam والحرص على السنة تعلما وتعليما واجتناب البدع والمحدثات إلا التحقيقية والله دبيو راعتانك رسولك صلى الله عليه وسلم لراعيه oo lagu dadaalo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam haday ta barasho iyo baritaan bid'a iyo muhdathaadkii waxyaabaha diinta lagu soo daray ee sunnada rasuulka alayhi salatu wasalaam aan kamid ahayna laga fogaado laga dheeraado diinta islaamku waxay ku salaysan tahay gudhigo laba asal waaweyn asalka ugu horeeya waxa weeye al-ikhlaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadada in loo barxtiro oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala keligii la caabudo asalka labaadna waxa weeye al-mutaabacatu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam in rasuulka calayhi salaatu wasalaam la raaco oo bidca iyo khuraafaadka la iska ilaaliyo asalka hore oo waxa markaas ikhlaaska ah waa taxqiiqu tawxiid ilaahay keliya yeelitaankiisa la taxqiijiyo la dhabeeyo wey aayaadka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam way fara badan yihiin waanu ka soo hadal وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين والتوحيد كي خلاص وأن وحي مركز أصل كده وشيء لوي أصل كمركز لبعض وحي مركز أصل ك يعني شنات كدقنا هلكن ومتابعة رسولك عليه الصلاة والسلام معنى هذه روحي عمل كن قفك وسمينيا إنه وافقصية هي وحي رسولك عليه الصلاة والسلام الشرع قري رسولك عليه الصلاة والسلام السلي هدي عبادتها هي هدي عقيدتها هدي عبادتها هدي أخلاقتها هي. إلهي سبحانه وتعالى وحده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فضل بن عياد محور أحسن عمل منكم في السرعي وحور وأخلصه وأصوبه وكوغو صابسسن ايغو الصواب نما بدن قيل ما أخلصه وأصوبه وما حي معنيه دوا لغو يري كوغو صافسن ايغو الصواب نما بدن قال الخالص ما كان لله خالص هو كإلهي لو برح تربوي والصواب ما كان على السنه صوابكم هو كالسنة وافقسا أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية إلهي سبحانه وتعالى يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم آيات فربضان بها إلهي سبحانه وتعالى وكقوه رمي رسولك راعتان كيس وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام وشيغيا ويلي إساقوا إنه عدينيا عملك رسولك لكم خلافة حكمك يلانيا qofku wuxuu diin ka dhiganayo wax weyn ha noqdo wax yar ha noqdo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam una kaga deenahayn xaaladiisu waxay noqonaysaa isagoo sheegay rasuulku wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa rad akhrajahu sheekhaan wa hada laftu muslim qofka sameeya camal wuxuu doono camalkaas ha noqdo aan waxa weeye islaamka waafaqsanayn waa lagu celinayaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskii kale cirbaad maxaa ku jira waiyaakum wa muxdathaati lumuur fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaal wa kulla dalaalatin fi nnaar salafku waxa usuushooda ka mid ah alitibaac alxirsu cala alitibaac itibaacu sunna wannahyu can alibtidac in sunnada raacitaankeeda markaas waxa weeye lagu dhiirigeliyo ibtidaac iyo layska ilaaliyo diinta wax kama aan ka mid ahayn lagu soo daro marka sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam itibaacu ma suurtogelayo ilaa sunnada rasuulka la bartade oo waxay markaas juhdi lagu bixiyo barashadeeda oo waxay markaas dadka la baro oo waxay markaas bidca yani la barto mufradaadkeeda oo dadka waxay markaas lagana digtooda dadkana waxay markaas looga digo sida awgan cinda ahli sunna wal jamaa salafiyiin waxa ugu imanaysa waxay markaas waxan waa sunna waxan waxay markaas waa bidca haday kugu dhaha waxan waa bidca sunna ma la yaabi usul dacwa salafiyya ayaa waxay ku dhisan tahay salafan wa khalafan kuwoodii hore kuwoodii dambaba in asalka la ilaaliyo ittibaac ittibaac sunna sunnada waxay markaa raacitaankeeda oo waxa markaas loo celiyo wax walba waxa weeye kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka Kariim sallallahu alayhi wasallam wax weyn han noqdo wax yar han noqdo culimada salafka qaar baa oran jiray hadaa waxa weeye karayso madaxaaga inaanad ku inaanad ku xuqin illa bi asar samee roofis madaxaaga markaad xuqayso asar waxaan daliil ahayn wax kale inaanad ku xuqin hadaad kari karto samee waxa hormuud ah waxay markaas Cabdullaahi ibn Umar garanaysaan sida sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam raacitaankeed iyo dabagelitaankeed ugu dadaali jiray ilaa waxyaabo jumhuur saxaaba ayna markaas ku waafiqino waxyaabaha mubaaxaadka xataa in rasuulku uu u qasdin inuu u qasto inuu rasuulka kaga deedu sameyn jiro geedku fariis talaabadu maro halku raadka dhigu raadka dhigi jiray talaabadiis maro raadkiisu raaci dhirta markaas rasuulku maro waxay markaas u harsado fariisin jiray oo saxaabada kale taay kaga duwanay laakiin ittibaaci sunnada rasuulku ku dadaalayay ayaa waxay markaas ayay ku tusaysaa marka waa asal waxay markaas ittibaacu sunna walxadaru min albidca bidcaduna yaraysi iyo weynaysi malaha waxaa sheekh islam taymiya uu leeyahay dhammaan bidcan waaweyn oo muslimiinta ka dhex bilowda yaraan bay ku bilaamatay yaraan bay ku bilaamatay cidda bilowdayna qaarkood bay niyadoodu fiicnay cidda bilowday bidca haddana markii dambe waxay noqotay way kordhaysay way kordhaysay way weynaatay firqa iyo koox dhan waxay markaas ayay noqotay أبو الحسن البربهاري محولها احذر صغار البدع فإنها تعود كبار ودد يرو ودد ويبي وحي مركز كوغريديس ودي قدره تويبي كوغريديس سما بدعاده لما فضيس dad bidcada waxay markaas fudays albaabadoodu way isfurfurayaan way isku ka dhiidhiibayaan meel fog bad ayaad marka dambe tagaysa wal ciyaad billah ilaahay baan ka maga galayna walaajin dalik ayaa bidcadu ka halis far badan tahay soo culimada salafka cadeeyar macsiyada macsiyadu qofku wuxuu isku arkaa inuu ilaahay waxay markaas ku qaldamo dambaabay maalin baa laga yaabaa inuu toobad keeno laakiin saaxibu bidca wuxuu isku haysaa inuu saxan yahay inuu waxay markaas toosan yahay bal u fiirsada billahi calaykum shiicada rawaafida waxay ilaahay ugu dhawaanayeen diin ka dhiganaya ee diin la'aanta ah bal u fiirsada iyo sida waxay markaas camalkooda habaan mansuuran u yahay bal aad ugu fiirsada marka bidcada wax weyn lama fududayso waa waxay markaas arin halis oo oo khatar ah oo qofka diinta markaas wax weyn ka fasaadinaya bidcadu weyn اتباع وين لو ددان حي سلف كورن جيرين اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه سنه markaas aad ku dhaxdhaxaysato oo shay diinta kamid oo sharci oo daliil leh ayaa wuxuu ka khayr badan yahay bidco inaad aad wax far badan ku dadaasho waya salaamatu la yuadiluha shay diintaadu inay ku badbaado wuxuu dhigmaa waxay markaas ma jiraan markaas ad-diin ad-diin diinta in lagu dadaalo loo baahan oo saafiga waxay markaas isha saafiga laga qaato la iska ilaaliyo waxa is dhex socda la iska ilaaliyo waxaa ka mid waxay markaas kaas markaas waa asalka ittibaac bidcaduna ka soo horjeeda ahlu sunna wal jamaa asaasa loo yidhi ittibaacu sunna ahlu ittibaac asaasa loo yidhi asalka markaas wax weeye lixaad waa mulaazamatu jamaacati almuslimiin wa cadamu mufaaraqati jamaacada muslimiinta in la laazimo oon laga faaruqin oo waxay markaas aan laga goosan weeye jamaacada muslimiinta aljamaaca in la laasimo waa asal weyn oo usuusha diinta ka mid iyo caqiidada ahli sunna wal jamaa nusuus fara badan oo aayadka quraanka iyo xadiiska rasuulka kaleey salaatu wasalaam kamida ayaa ku soo aroortay jamaacada muslimiinta iyo midnimadooda waxay markaas in la laasimo in waxay markaas aan laga baydhin aan waxay markaas laga goosan aan laga falaagoobin adilla fara badan baa ku soo aroortay wax kamid uu sheegin waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu wactasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu xariga ilaahay qabsada idinkoo mida ha kuna kala tegin ibn mascuud wuxuu fi tafsiir al-aaya hablullah wal jamaa xariga ilaahay waxa markaas waxa waa jamaacad ibn jariir baa soo warnay xadiiskii markaas aanu soo sheegaynay xadiis al-iftiraaq oo umadana kala qaybqaybsanaysa rasuulku kaga warhamay markii al-firqa naajiya la weydiiyay hiya al-jamaa rasuulku wuxuu hiya al-jamaa waa jamaacad jamaacada waxay markaas inaad laazimto ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ana qiimu diina wala tatafarraqu fihi diinta ooga توحيدك دينته ugu horeeyo ha kuna kala tagina ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa markaas uu fi sahih muslim waxa ku soo aroray min hadith abi hurayra rasuulka kaleey salatu wasalaam wuxuu in allah ta'ala yarda lakum salatu wa yakrahu lakum salatu ilaahay saddex buu raali idin kay saddexna waxa markaas u idin nabi fayarda lakum an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a wuxuu raali idin kay inaad ilaahay caabudaan waxba idaan la wadaajin shay'an waxnaba وأن تعتصبوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي إناد قبستان إذنكم مدأة وإذا كوك لتقين وأن تناصحوا من والله الله أمركم إن أظن السيحيسان والضاعات أظن قطان وخير كي وناق مركز أدقارسيسان أظن جعلاتان عد إلهي التلدين وديبي ويكر لهم لكم قيل وقال وحدين كرهيسان وحاليلي وحولي هذا كمركز أصل كي أن لهين وكثرة السؤال سؤالها بلا فائدة فرابضا وإضاعة الأموال مالكين لطيع أخرجه مسلم حديث كان رسولك عليه الصلاة والسلام saddex ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu raali nooga yahay oo saddex ay markaas asal ah waxa rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku bilaabay tahqiiqu tawxiid way wajisnaabu shirka ka wareey an taabudu wala tushriku bihi shay'a wa asal kanu soo sheegin in ilaahay kaliya la caabudo shirka la iska ilaaliyo وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وملازمة جماعة المسلمين وعدم التفرق عنه جماعة المسلمين تين للاسمه وأن وحي مركز لغا قوصان وان لغا بيرين وان لغا تفرارقوه ككلنا وحي مركز ummadda madaxda muslimiinta waxay markaas in loo naseexiyo khayrkii wanaagga lala jeclaado alimaam shaafici raximahullah jamaacadan adiladu ay ku soo aroortay in la laasimo ayuu macnaheeda inoo sheegay sida culammada kale islaamku way u sheegeen waxa uu yidhi markaas sida risaala safxadda waxa ka dambeeya lagu arki karo jamaacada markaas laasimitaankeedu ma aha jirhkooda in la laasimo waayo jirhkooda wadamadu ku kala tegtegsan yahay buu yidhi dee lama laasimi karo jamaacada jamaacada muslimiintu way abdaantooda marka loo eego lafahaantoodu de wadamaday waxay markaas kala ku kala duduwayeen ku kala joogaan marka qofku dhamaantood mid walba lama noolaan karo dee oo lama joogi karo suurtagal taas ma wuxuu inama hiya luzumu ma alayhi jamaa'atuhum min at-tahlil wat-tahrim wat-ta'ati fiihim waxa weeye macnaha jamaacada in la laasimo in la laasimo jamaacada muslimiintu waxay ku sugan tahay oo waa waxay markaas yaani xalaasha iyo wax waxay markaas yaani xaaraanta ka dhiganayaan oo waxay markaas salaadeeco laga dambeeyay wi al-imam abu shama rahimahullahu ta'ala isna wuxuu leeyahay isagoo jamaacada macnaheedu sheegaya mar kasta haythu jaa al-amr bil luzum al-jamaa meeshu ku saaroro jamaacada in la laasimo fal murad luzum al-haq wa ittiba'u maqsuudku waxa weeye xaq in la laasimo oo la raaco wa in kana al-mutamassik bihi qaliila qofka haysta qof waxa markaas yar bahno tiradooda yarta wal mukhalif lahu kathiran cidda khilaafsanina dad far badan ha noqda لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حق وحوي وحي جماعته يقوه الرئيس يقص من عين وصحابة رسولك, رسولك عليه الصلاة والسلام يصحابة مركات جماعة وحا يقوه الرئيس جماعة أصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم إذا معلوح نقني حقي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يقص من عين إلا اللي أسمه أيها جماعة نقني ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل من بعده ma eegayno farabadnida dadka ilbaadilka ee jamaacadii saxaabada ka dambeeyay gadaashoodii albaa'ith ala inkar albid'a safhada 22 hadal waxa markaas hadalka Abu Sham uu leeyahay waa hadalkii waxa markaa Ibn Mas'ud aljamaa'atu ma waafaqa alhaq wa in kunta wahdak jamaacadu waa wixii xaq waafaqa walow kaligaa noqotay alla la kaayo fi usul i'tiqaad ahli sunna waxa markaa ku soo saaray culimada salafka qaar kale kamid ah Sayyid Nu'aym bin Ahmad iyo qeyrkii hadalka mid la nooc laga soo wariyay uu jira waxa rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu man kariya man amiri shay falyasbir qofka ninka madaxda waa kaarka wuxuu karaahaysanayo oo oday sharci ilaahay waxay markaas khilaafsan oo uu nicib yahay oo raali ka ahay ha sabr fa inuu man kharaja min as-sultan qofka ka baxa daacada sultaanka shibran taako maata miitatan jaahiliya wuxuu dhimanaya dhimasho jaahiliya si dadkii jaahiliyada u dhiman jireen oo kale ayuu dhimanaya oo ay ku dhiman jireen iyagoon cid adeecahayn oon madax lahayn oon maamul waxay markaasaan lahayn hadduu qofku amiirka maamulkiisii waxa weeye ka baxo cidda madaxda waa dhimashadiisu waa dhimashada tii jaahiliyada oo kale dadkii islaamka ka horeeyay dhiman jireen ay ku dhiman jireen iyagoon cidna ka dambaynahayn waana dhimasho markaas dee waxa weeye macsiyo uu qofka ku dhintay macnaheedu wey iyo dembi laakiin maaha waa gaalimo arrinkii jaahiliyada wax ka mid ku dhimanaya waxa kale bukhari baa hadiiska soo saaray riwaayad kale wuxuu soo saaray bukhari fa innahu laysa ahad yufariqu aljamaa shibra fayamut illa ma tamita jahili ma jiro qof jamaacada ka faaruqaya oo ka beedaya taako illa wuxuu dhimanayay miita jahiliya waxa ku saaray hadiis xudayfa ibn al-yaman ee dheeraa bukhari qeyrku ku jiray talzamu jamaa'at almuslimiina wa imaamuhu akhrajahu al-bukhari wa muslim waxa laazimaysa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda markuu rasuulku fitan dhici doora ka warramay asxaabu guud maxaan sameeynaya wuxuu ku waxaad laazimaysa jamaacada muslimiinta muslimiintu waxay ku midaysan yihiin ee waxay markaas lagu hogaaminayo ee waxay markaas ayaa ayaa laazimaysa iyo imaamkooda jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda laazimaysa ahadiisa marka culimada macnaha jamaacada markay ka waramayaan laba macna isku soo ururaysa macnaha koowaad waxay markaas mulaazamatu alhaq الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اللي أسمه حقي iyo manhajkii iyo dariiqii asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ku sugnay oo macnaha jamaacada asalka ah macnaha labaadna waxa weeye aljamaa bimaana mulaazamat waxay markaas imaam almuslimiin wa adam alkhuruj an in imaamka muslimiinta u talinaya ee muslimiinta jamaacadoodu waxay markaas hogaaminaya ee arrinkoodu ku midaysan yahay in la laasimo oo la maqlo oo wanaaga lagu adeecoon waxay markaas laga hor iman midna labada macnay jamaacadu markaas hadallada culimada marka la isku soo ururiyo ee nusuus sanada la eego imanka jamaacada waad arkaysaan qaar kood waxay deeb nafsuudi xaqi ku tilmaamay Soomaa qaarkood waad arkaan amiirka waxay adeecitaankiisa axaadiistana ku tilmaamaya marka marka la isku soo ururiyo culimada labadaa macnee jamaacadda laasimitaankadu noqonay macnaha jamaaca ayaa diinta islaamka jamaacadda laasimitaankeeda jamaacaad laazimitaankoodu diinta islaamka kuma soo aroori jamaacaad in la laasimo oo urur la galo oo muslimiinta laga dhex sameeyo xagga dambaan ka sheegi doona waa jamaacadii muslimiinta oo laga beedhay iyadu oo laga go'ay saan sheegi doono insha allahu tacaala laakiin jamaacada sharcigaa ee adiladii nusuusta sharciga ku soo aroortay ee asal usuusha diinta ka mida aayaadka qur-aanka axaadiista rasuulka kalaamka culimmada dhammaantood asal usuusha diinta ka mid inuu yahay sheegayaan waxa weeye markaa waa jamaacada sharciga labada macnayna qaadanaysa jamaacada xaqa in la laasimo oo dariiqii waxay markaa saxaabadii salafka iyo jamaacada in ummadda muslimiinta cidda madaxda u ah ee u talinaysa ee muslimiintii la way ku midaysan yihiin oo arrimahoodii diinta iyo kuwii adduunyadaba iyo ka ururinayeen in markaas laga dambeeyo waxay markaas la laasimo wuxuu leeyahay waxa weeye markaas alcalaama saalix alfawzaan bihadihi alumuur yatimu alijtimaac arrimahan ayaa midnimada muslimiintu ay ku imanaysa isagoo sharaxaya xadiiskii markaa ibn mascuud markii dhawtay soo sheegayni in allaha yarda lakum thalath arrimahan xadiiskan ku jira ayay ummadda muslimiinta arinkoodu mid ku noqonay maxaa ugu horeeya awalan alcaqiidatu saxiixa caqiidada saxda an tacbuduhu walaa tushrikuu bihi shay waa caqiidada saxda ilaahay subxaana wa tacala keligii in la cabdo shirkiga la iska ilaaliyo aaniyan alrujuuc ila alkitaabi wasunna cinda nisaac in kitaabkii sunnada markaas loo noqdo haddii waxa markaas wax la isku qabsado taana halkee laga qaadan waan tactasimu bixabli illahi jamiican waxay markaas walaa tafaraqu aalian wuxuu yidhi taacatu waliyi اlamri wanasiixatuhu wanusxu lahu in muslimiinta cidda u talinaysa la adeeco oo waxay markaas loo naseexeeyo waan tunaasixu man wallahu allahu amrakum فهذه القاعدة قاعدة عظيمة بوري قاعدة وحي مركز حديث كان لقلا صباحي وقاعدة وي وجماعة المسلمين تمركز إن لازمه وهي أن المسلمين لا بد, لا بد لهم من اجتماع وجماعة مسلمين تو وحا قصب إن يشان مد أي مدوبان إن المسلمين تمدوبان وجماعة وحي مركز المسلمين اللازمين بندغطة وأثر وي هي ولا اجتماع إلا على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة laguna midoobi karo oo ijtimaacaas ma imanayo ilaa kitaabkiiyo sunnada iyo caqiidada waxay markaas saxda walqiyaadatu saalixa iyo hogaanka hagaagsan allatii tudaaci laadaaci hogaanku waxay markaas sheekhu yani waajibka hogaanku caddaynaya waa inuu saalic yahay laakiin culammadu sunnadu waxay waxay markaa caddeeyeen xataa hadduu faasiqan yahay in markaas dee inay daacadii ka hor imanayn taas oo wixii wanaagga lagu addeecayo sheekhuna markaa tan bayaanul waaqac ayuu caddaynaya yani asalkay waajibka tahay de waa inuu saalix noqdo صالحا مصلحا وين نوضو عده مسلمين هوغامينيس او دينته الهي او غيتانkeed waxay markaas uu ku hogaamiyo laakiin haduu fisqi iyo fujuur la yimaadaba deedicitaanki waxay markaa taas ku hormayn imays sida asal min usul ahli sunnah wal jamaa oo aanu tilmaami doono fiima bacdu insha Allah ta'ala waxa markaas uu yiri sidaas manfaacadii haybadu dadka muslimiinta ugu imanaysa in la helo saddexdaas shay ku midoobaan inay ku midoobaan raacitaanka kitaabka iyo sunnada caqiidada waxay markaa saxdaa dadka muslimiinta waxay markaas madaxdooda u ah ay adeecaan oo wanaag maqlaan oo ka dambeeyaan oo wanaag waxay markaas ku maqlaan ku adeecaan hadaba asalka usul dacwa salafiyya kamida ama mulaazamatu jamaa'atu almuslimiin in jamaa'ada muslimiinta la laasimo oo laga faaruqin oo waxay markaas aan laga yaari go'in waxa kamida muuqaalada casrigan waxay markaas jiray ugu muuqaalka badan ee jamaa'ada muslimiinta ka faaruqitaankeeda iyo kabeeritaankeedii khilaafitaankeeda tusa oo aan waxay markaa muuqaal waxa way tashayyu wa tahazzuh ba'd almuslimiin ila ta'ifa aw jamaa aw shakhs ghayr rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam in muslimiinta in kamidi ay waxay markaas kooxaystaan oo waxay markaas isku urureystaan koox amba jamaaco amba shakhsi qof aan ahayn rasuulka sallallahu alayhi wasallam inay waxay markaas sameeyaan in muslimiinta kamidi urur iyo jamaaco ay waxay markaas walaagooda iyo baraagooda iyo xiriirkooda ay siinayaan oo waxay markaas ay ay ay u nisbo sheeganayaan oo waxay markaas ay ku tiirsan yihiin oo muslimiintii kale waxay markaas ay kaga soocan yihiin oo taa waxay markaas astaan ay u noqotay in la yiraahdo waa kooxda waxay markaas al-firqatu al-fulaniya wa firqatu al-ikhwan al-muslimin wa firqatu waxay markaas waxa weeye xisb tahriir wa firqatu waxay markaas al-hijratu wat-takfir wa firqatu waxay markaas al-jamaa'atu saadi'una bil-haqq وفرقة وحي مركز السرورية وفرقة وحي مركز الاتحاد وأرورها مركز مسلمين تيف لو كلا قيب قيبيو وفرق الصوفية وفرق وحي مركز الأشاعرة انت مسلمين تبحدي هذا وحي مركز لقد احتيحتيحه قدتك iyo boholaha waa muuqaalada ugu waaweyn ee astaanta u ah ka faaruqitaanka iyo ka goosashada iyo ka faliidhmiga waxay markaa jamaacaddii muslimiinta ee midda ahayd ee waajibka ahayd in la raaco ee adilada sharcigu waxay markaas ay ku soo aroortay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca lasta minhum fii shay ee usuusha diinta islaamka ka mid ah oo ah mulaasamatu jamaacati اlmuslimiin wa imaamihim wa cadami mufaaraqatihim in jamaacada muslimiinta markaas la laazimo imaamkoodana la laazimo iyo cidda u talisoon laga bixin ee adiladaa faraha badan ee kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam ay ku soo aroortay muuqaalada markaas ugu muuqaalka badan ee waxa weeye markaas tilmaamaya inay tahay yacni iyadoo laga hor yimi oo waxaweye markaas yani laga baydhay waxa weeye dadka muslimiintu in loo kala jarjaro ururo iyo waxay markaas kooxo magacyo kala duduwan waxay markaas sita sida markaas kuwa aanu tilmaannay iyo kuwa kale faraha badan inaan tilmaamin ilaahay subxaana wa tacaala in muslimiinta ururo iyo kooxo la kala qaybqaybiyo jamaacadoodii la wiiqo waa uu taxriimiyey aayadda qur-aanka markaasaynu sheegayna baa ka mid ah ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica lasta minhum fii shay waxaa ilaahay subxaana wa tacala uhi walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kullu xizbin bima ladayhim farixuun alimaam ibnu kaiir wuxuu leeyay raximah allahu tacaala wa hadi lumma aydan ikhtalafuu fima baynahum calaa nixal aayaadka markuu fasiraya weeye ummadahan iyakuna kooxa waxay markaas iyo firaq bay isku khilaafeen kulluhaa daal ilaa waaxida dhammaantood way lusan yihiin mid qura mooyaane wahum ahlu sunnati waljamaca waana waxaway markaas dadka haysta sunnada iyo jamaacada almutamasikuuna waa kuwa haysta bikitaab illahi wa sunnati rasuulihi kitaabka ilahi iyo sunnada rasuulka wabima kaana calayhi sadru اlأwal min aلصaxaabati wاtaabiciin waaimati اlmuslimiina fii qadiimi dahri waxadiihi iyo waxay ku sugnaayeen dadka hormoodkoodii hore ee ugu horeeye saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada muslimiinta kuwii waxay markaas hore iyo kuwii waxay markaas dambaba ciddii waxay markaas yani kooxaha markaas faraha badan muslimiinta isku khilaafeen waxyaabihii ilaahay subxaana wa tacala uu ka digay waxay markaas ku dhacay wuxuu leeyahy ibnu kaiir waxa weeye markaas waa duruq baadiya ilaa cidda ku sugan waxa weeye kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dariiqii waxay markaas salafka oo saxaabadii taabiciinta aimada islaamka oo ahlu sunna waljamaca waxay markaas ah axaadiistii markaas ayuu sheegay soo sheegnay xadiiskii alxaakim fii mustadraki ku soo saaray in rasuulka la weydiiyey can alfirqa annaajiya uu yidhi man kaana maana calayhi alyowm wa asxaabi وتفسير القرآن العظيم أي وحي مركز مركو آياتك وفسر أيه وحا مركز وحوية رسولك عليه الصلاة والسلام والسلاة وكلا حديثك وحذيفة من اليمان معروف كها مركو فتنك كورهمي فاعتزل تلك الفرق كلها جماعة المسلمين لازم يكون تلزم جماعة المسلمين وإمامه وأصلكم كورهمي جماعة المسلمين لازم يكون إمامكم fain lam yakun lahum jamaacatu walaa iimaam haddayna muslimiintu lahayn jamaaco mid ah iyo imaam waxay markaa hormood u ah oo taladooday ku midaysan tahay wuxuu idhi factazil tilka alfiraqa kullaha waayo haddayna jamaacadii muslimiintu jirin waxaa ka soo baxaya ururo iyo axsaab iyo firaq waxa isla haalibka de markaas lan waa waqtulfitan bay noqonaysa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ururada dhammaantood ka fogow oo waxay markaas ka dheero الشيخ العبيلان oo culimada waxay markaas casrigan ka mid ah ayaa sheekh saalix alfawzan su'aashan weydiiyey sida kitaabka sheekh alcubaylaan ku yaal al-isbaax safxadda boqol wuxuu ihi hunaaka mawduucun muhim waxaa jira sheekh mawduuc muhima wa huwa qadiyatu taxasub lmuslimiin waa sheekh sheekh su-aal weydiinaya moogti sheekh cubaylaan waa sheekh caalimo macruuf markaas sheekh calaama alfawzan oo culimada casrigan ugu waaweyn buu su-aashan weydiinaya وهو قضية تحزب المسلمين وتشيعهم إلى طائفة أو جماعة qadiyad muhimaa jiro waxa weeye muslimiintu inay waxay markaas kooxaysi waxay markaas u noqdaan oo u abtirsadaan daa'ifo iyo jamaaca fahal yajuuzu taxasub yaa sheekh taxasubku miyuu bannaan yahay sheekh oo koox in la gala weeye walintidaamu fii jamaaca wuu sii caddeeyey sheekh in koox waxay markaas qofku uu ku biiro intidaam fii jamaca waa maxay koox inuu ku biiro urur ka noqdo miyay bannaanta sheekho qaala samaaxatu sheekh sheekh alfawsaan wuxuu qaala tacaala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كيف يجوز التعزب siduu rurays ugu bannaan yahay wallahu yaquul walaa tafaraquu ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء wuxuu sheekhu yidhi amara allahu nabiya an yatabaraa min almutafariqiin ilaahay nebigiisa wuxuu amray inuu beri ka noqdo kuwa kala qaybqaybsamay ee kooxaha kala noqday wa antum tasmacuuna fi lkhudab khudbadaha waxaad ku maqashaan yad ullaahi cala aljamaaca ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisu waxay waxay markaasi la jirtaa jamaacada midnimada waman shadla shadda fi nnaar hadalkiibuu sheekhu raximah allahu tacaala sii wey fataawada culimmadu markaas kuwii hore iyo kuwii dambe way fara badan tahay ay kaga diideen tafaruqa iyo ikhtilaafka muslimiinta waxay markaas ka dhexdooda ka dhacaya ay amrayaan jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda in la laasimo xaqiiqatan muuqaalada waxay markaas maanta ummadda muslimiinta jira ee waxay markaas la gudahoodii markii wadamadoodii berigii hore waxay markaas la kala qaybqaybiyey siyaasiyan waxay markaas loo kala qaybqaybiyey ha in markaas gudahoodii haddana la yimi oo waxa wadamadoodii maxaan ku dhahay dhexdoodii lagu kala qaybqaybiyey oo waxay markaas yacni firaq iyo ururo waxa weeye markaas diiniya oo diintoona isla sheeganaya oo waxay markaas ka soo horjeeda loo kala qaybqaybiyey muuqaal waxay markaas ka ka muuqaal badan oo jamaacadii muslimiinta waxay markaas laga baydhay oo laga tafaraaruqay oo waxay markaas laga horyima aan lahayn yani anigu waxay markaas ma garanayo cidda bal wax kale ku sheega tafaraaruq waxay markaas ka ka muuqaal badan oo waxay markaas aanu kaas yani ku dhawoobahayn waxay markaas sheegan cidda difaacaysadii ee waxa waxay markaas yani mafaasideed iyo dhibaatooyinkeeda muslimiinta ay ku dhex badatay maanta ee muslimiintii lagu burburiyey ee qaarkood waxay markaas gaalada ay soo dhex gashay ee waxay markaas muslimiinta xataa dhexdooda ay ka dhex sameeyeen ururo xataa waxay markaas ahdaaftii gaalada fulinaysaa haddii taas markaas jamaacadii muslimiintoo laga baydhay ayna muuqaal u noqon ahayn anugu mama garanayo muuqaal kale yeelanayse bal cidda taa aysa hay fahansiisaan wey waxaa ka mid a usuulu dacwa salafiya السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وعدم وتحريم الخروج عليه إلا مقله أو لا داعو مسلمين تعده وطلينيس أو وحيا مركز حارانا يتين لغو بحو وأنا أصل أصل كهرنا وحيا مركز وكفر عمي حدير بولي يساقنا وأصل وصوش الدعوة السلفية كمد أصل كان هو أصل معروفة أو وحيا مركز عند علماء السنة معروفة waxay markaas adiladiisu quraanka sunnada rasuulka kaleey salaatu wassalaam waxay markaas iyo kalaamka salafka kutubtooda aqeedada intaba caan buu ku yahay in waxay markaas dadka muslimiinta cidda u talinaysa ee taladoodu waxay markaas ay ku midaysan tahay in markaas waxa weeye laga dambeeyo oo la maqlo oo la adeeco oo waxay markaas wixii wanaaga ee waxay markaas diinta toosinteeda amba adduunyada toosinteeda lagu adeeco looga dambeeyo oo waxay markaas wixii macsiyana aan lagu adeecin laakiin looga naseexeeyo waa usuusha waxay markaas dacwa salafiya aayaadkii axaadiistii aanu sheegayna faraa badnaydna way ku soo aroor yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha waadiicuu rasuula wa uli lamri minkum wa an tunaasixuu man wallahu allahu tacaala amrakum xadiiskii kale man ra'aa min amiirihi shayan yakrahu falyasbir fainahu man faaraqa aljamaaca qiida shibrin famaata maata miitata jaahiliya waa aysan farabadayi asalkaas waa usuusha waxay markaas dacwa salafiya waxay markaas kuwoodii hore iyo kuwoodii dambaba ay caan ku noqotay inay waxay markaas ay sheegaan oo waxay markaas ay muujiyaan oo waxay markaas hormood ay ku yihiin bal asalka muujintiisa waxa weeye markaas ad-dacwa salafiyya ahlu sunnaha ayaa waxay markaas cadeeya oo muujiya laakiin firaqa iyo axsaabta kale waxa weeye markaas asalkaas beriyo hore mala diintaba kuma oolbay agtooda ahayd ma way fahansin inuu diinta ku yaalo wayba la yaabayeenba sheekh dhintay ilaahay huu naxariistee ayaa waxa wey markaas kutubba hadiyad qof loogu soo daro afar iyo sagaashankii ba ahayd hargeyse ayay ahayd kitaabkiibaa dabeetana udxuuka yani wey inankii waxay markaas la siiyey ayaa wuxuu yidhi waxay markaas hala siiyo anuu yidhi hala siiyo ka qaadiyu ugu yidhi sheekhaa kitaabka sheekhii baa kitaabkii diiday markaan ku dhisi sheekh waan anna markaas waxa weeye dee waxaan iska berberan jira laakiin qof wax iska qaata maan ahayn waxbaan iska hubsan jira waan yaabay kitaabkan sheekh waan eego kitaabkii waxay markaas waxaan arkay inuu ka hadlayo waxay markaas as-sam'u wad-daa'a liwulaati al-amr dadka muslimiinta waxay markaas in la maqlo oo waxay markaas la adeeco sheekhu kitaabku waxbaa weli wuxuu yidhi waxbaa ka qaldan sax maaha maaha qof yaro iska hooseeya hogaamiyo ninkaas ah allahu naxariis hadda uu dhintay nin hogaamiyo dee madax sara ayuu waxay markaas marka kitaabku sheekh sax maaha waxbaa ka qaldan ana markaan dabagalay waxaan fahmay inuu kitaabkaas asalkaa waxay markaasuu ka warramay saasaa loo qarin jira waayo asalka mutaqarrirka ka- wuxuuba haddee bilcaks in dadka muslimiin madaxda waxay markaas in caadi loo caddeeyo laga hor keeno oo waxay markaa taa la taasiiliyo xaggii waxay markaa usuushii baadilkeeda helbidacayd ee nooca ahayd ee la taqriirin jiray xaggee le waxay markaas lagaga toobad keeno mise maanta qaar fara badan baa jiro taa aaminsanoo macruufo la yaqaano muxaadaraadka iyo duruus waxay markaas masaajidda badan ka- waxay markaas ka akhriyeen madhabka salafka si dhammaystiran ha loo qaato daacadna ha loo noqdo lilaahi ha naga noqoto maxaa kaa lilaahi soo maa manhajka salafku lilaahi inuu naga- laga dooni madaxna lagu raaligeli maayo waxa weeye markaa shacab lagu raaligeli maayo dowlad lagu raaligeli maayo manhajka salafka innaka danteena ku jirto waa diintii saxdahay ya cid waxay markaas maslaxada waa manhaj tacabudiya waa in la fahmo manhajka salafku waa manhaj tacabudiya manhaj kootaa ma aha cid u xidhan waa diintii ilaahay waxay markaas saxdahay qof walba fahankiisa iyo dhaqankiisa halkuu ugu joogo midda waxay markaa ugu jooga sheekhu islaam ibnu taymiya wuxuu caddeeya firaqa waxay u kala khayr badan yihiin siday ugu soo kala dhow yihiin waxay markaas manhajka salafka iyo waxay markaa dariiqa ahlusunna waljamaca ayay ugu kala khayr badan yihiin bari ugu kala fiican yihiin marka nin walba waa la isu- isku joojiye dariiqa salafku waxay markaa kooto ma aha albaab waxay markaas ku fulanoo xidhan ma aha waxay markaas waa islaamkii saxda ahaa waa kaa ballaaran waa usuushiisi waxay markaas waa kaa waa islaamnimadii saxda ahayd dib ha la isku saxo waxa islaam waxay markaas bisil islaam dadka muslimiinta lagu dhex fasaadin lagu dhex wado ilaahay subxaanahu wa tacaala si saxa looga toobad keeno xeeladda iyo taatikadana ha la iska ilaaliyo been meel- meel gaari mayse waxaa ka mid a waxay markaas usuul dacwa salafiya wujuubu taxdiiri اlumma min ahli اlbidac wa hujraanihim walibticaadi canhu in ummadda markaas waxa weeye looga digo dadka ahlulbidaca oo waxa markaas bidacooda iyo inxiraafaadkooda iyo dalaalaadkooda umma- sunnada iyo hadiga salafka khilaafsan ee dadka muslimiinta waxay markaas ay ku dhex wadaan in dadka looga digo waa asal asiila oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray oo min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ah oo min baabi waxay markaas annasiixa nasiixada waxay markaas ah oo saxaabadii taabiciintii taabicu taabiciin a'imadii islaamka ilaa yoomina haada ay wadeen inay ahlulbidaca dadka uga digi jireen ibnu cumar bal u fiirsada markii qadariyada loo sheegay ee weliba am- la yidhi war waxa halkan joogo qolo cilmiga waxa weeye markaa ku tawasocayo aad u baranaya laakiin qadarka diidan muxuu yidhi waxaad u sheegtaa ilaahay subxaana wa tacala waxba inuuna ka aqbalin ilay qadarka rumeeyaan annahan beri ka ah miyuu yidhi waa dad dalabatulcilmi oo cilmigii now oo cilmigii bay wadaane wallahi hadday cilmiga wada way fiican yihiin bal hadduu- ha loo yaro kaadi asal usuushii eh, waxay markaas ka mid ah iimaanka marka markii la yidhi ayay diidan yihiin beri ka noq ayuu maxaan ku dhahayna beri baa ka ha lagana fogaado ilahayna waxba ka aqbali maayo sidaasaa dariiqa salafkii waxay markaas saxaabada aimada islaamka ilaa yoomina haada uyi in bidaca waxay markaas laga digo waayo waa xanuun waxay markaas bacteria oo diinta bidcadu fasaadinay oo waxa way markaas loo baahan yahay in maxaan ku dhahay la iska ilaaliyo oo waxa way markaas laga dheeraado marka waa asal weyn in dadka ahlulbidaca laga dheeraado waxay markaas laga fogaado ahlulbidacuna cinda ahli الsunna waاljamaca waxay u kala qaybsamaan ducaatun iyo hayru ducaat qaar bidcada ku baaqaya oo dadka hormood ugu ah iyo qaaraan ugu ahayn xukun bayna kala leeyihin marka kuwan laga digaayo ee taxdiirka la samaynayo waa kuwa waxay markaa bidcada hormoodka ee dadka waxay markaas ugu yeedhayen ee dadkii waxay markaas u bidcada waxay markaas ku qaldaye ee diinta uga dhigaaya laakiin hadduu saaxul bidcayo bidcada unu ku baaqahayn hadduu u fiirso iska qarsoon yahay digitaan caaba waxay markaas lagama digi karo isagoo in loo naseexeeyo qof si gaara ugu xidhanoo markaas haddaad aragtana si gaara qofka waad ugu sheegi kartaa laakiin mimbar lalama iman karo waayo markaad mimbar la timaado macnaheedu waxa weeye dee bidcadiisii baad isagii baad suuq u samaynaysa ood sii faafinaysa weeye laakiin waa bidcada caanka ee muuqata ee waxay markaas iyo dadka ku baaqaya hormoodka waa weeye kuwa bidcadooda laga digaya taana culimmadu sunnadu waxay markaas way caddeeyeen inay bid- ducaadda bid- ahlubidaca iyo kuwan ducaadda inay kala duwan yihiin dad fara badan baa waxay markaas iska cawaamo iska masaakiina jira oo ururada iyo axsaabta waxay markaas ku da- ku dagsamay oo waxay markaas ku lunsan oo laakiin xaqiiqadooda inuu cadday dadkaasoo kale in wax loo sheego wax la baro waxay markaas weeyi laakiin had- isaga waxay markaas in laga digo oo maxaan ku dhahay ah, eh, la taasu waxay markaa dariiqa waxay markaa dee sax sax maaha dee taasu qofku waxa weeye markaas isagoo asalkan buu isleeyahay tadbiiqi laakiin tadbiiqa asalka qofku qaldi kara oo si khalad ah qofku dee cilmigiisa iyo fahankiisa iyo gaarsiin karta waxa laga bidcada waa laga digay qofku markuu ahl bidc waa laga digay inuu moodo xataa mid si gaar ah meel ugu jira in maxaan ku rahay lala imanayo minba kin qof moodo waa laga yaabaa laakiin culimadu sunnadu waxay markaas sidaa ma yeelan sharkooda dadku waxay markaas looga digay iyo kaana waxay markaas loo nas naxariisanay sayna ummaddu u raacin oo dambigiisu yoomal qiyaamo waxay markaas u farabadan saasaa looga digay in waxay markaas laga fogaado suuna qofku bidcadoodan yani u qaadan hajriga ahl bidca laga dheeraanayo waa dilo fara badan leh yani muxaadar ayuu baahay isaga lafahantiisu gaar in lagaga hadlaba wuxuu leeyahay mid waa hajri waxay markaas tacsiiriya oo isaga lagu ciqaabay si uu bidcadan uga tago waxayna u baahan tahay qof awood leh oo markuu wax way qofkii gooyo ee uu ka uu jaro ee uu la macaamili waayo bidcadii waxay markaas ka soo noqonayo oo waxay markaas uu dee tacsiira u noqonayso midna waa hajri waxay markaas wiqaaya oo qofku iskaga ilaalinayo marka qofka uu ka digtooraanayo waxaanuuna maqlahayn uu ka dheeraanayo bidcadiisa iska ilaalinaya ka waa maslaxada qofkan haajirka isagaa iska ilaalinaya suuna ugu dagmin una waxay markaas haddaad tiraa waan soo dhegaysanaya dee waa laga yaaba shubhadu qalbigaaga inay degto salafku inaga cilmi fara badan inaga diin weyna ayaa bidca iska ilaalin jira oo waxba dadka ahlu bidca ka dhagaysan jira iyagoo diintooda u baqanaya oo oranaya maxaan ku dhahay qalbigaygu gacantayda kuma jiro assalaamatu laa yucaadiluha shay tan laakiin ahlu bidca laga dheeraanayo la jaraayo aan xataa la salaamahayn waxay markaas hajri tacziir baa leeyahay waa in isagu waxaan ka gow ka tago marka taas waxay ku xidhantahay in qofkan uu raadin karo daawad u leeyahay laakiin hadii kale aan raad ku yeelan kaas ma imanaya adigu iska ilaali baa lagu leeyahay kullu oo waxay markaas shubahaadkiisa iyo waxyaabaha halista iska ilaali waa markaas sidaas oo kale qofka mukhalifka ee waxay markaas sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam khilaafo in la radiyo isaguna waa asar sharci qofka sunnada waxay markaas ku qaldama walow cayntiisu qof saaxiib bidca uu noqon in la ridiyo waxay markaas la cadeeyo hadii waxay markaas waxan si caalana uu muujiyay oo waxay markaas dadka loo sheego waa mid iyana waxay markaas sida asalka hore u noqonaysa usuusha kamid waxa kamid ah usuul dacwa salafiyya al-ihtimam bil ilm shar'i wal tafaqquh fi din in ilmiga sharciga barashadiisa iyo fahamka diinta lagu dadaalo waayo dariiqa salafku wuxuu baahay cilmi iyo maarifin loo yeesho kadibna lagu toosnaado baabna al-ilm qabla al-qawl wal 'amal qofka haduu shayga cilmi u lahayn oo manhajkii salafkuuna garanahayn oo caqiidadii ahlu sunnahuna garanahayn siday markaas waxa weeye ugu toosnaada dee maba ma suurto galayso laana maba garanayaba saasaa dacwa salafiya cilmiga in la faafiyo dadka in wax la baro in waxay dacwa ahlu sunna wal jamaa la baro aad iyo aad waxay markaa cilmiga juhd iyo dadaal ay ugu bixiyaan waana asal kamida usuusha waxay markaas annajaat qofku inuu badbaadayo diintiisa inuu iftiinsado ayaa noqonaysa asalka markaas waxa weeye tobnaad والارتباط الوثيق بعلماء السنه قديما وحديث ان علماء السنه lagu xidhnaado kuwoodii hore iyo kuwooda dambe bay hadda noolba in culamaada dariiq salaf ka haya in waxay markaas lagu xidhnaado culamaa sunna ka soo bilaamayaan saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulku ku iyo noo sheegay sunnatu al-khulafaa ar-rashidin wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib wa xawee markaa wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar wa Abu Hurayra wa dhamaan saxaabada rasuulka haddana a'imadii taabiciinta xasan albasri saciid almusayab haddana waxay markaas culimadii waxay markaas taabicu taabiciin a'imadii islaamkii waxay markaas waa weynaa maalik shaafici axmed ibn xambal waxay markaas culimadii kale waxay markaas sunnada macruufka ah imaamkii waxay markaa ilaa la soo gaaro qarni walba kaayada sunnada ee dariiqa salafka culimada hogaaminaya oo hormood ah sheekh islaam ibn taymiya fi waqti sheekh maxamed ibn abdul wahhab waxay markaas fi waqti waqtigeena sheekh maxamed naasiruddin al-albani الشيخ عبد العزيز بن الباس الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ وحي مركز الفوزان الشيخ عبد المحسن العباد علماء السنه way farbadeen in waxay markaa dariiqooda waxay markaas caalamkii sunnadiisida madhabkii salafkii waxay markaa muujinaya waa in waxay markaa dariiqooda la maro oo waxay markaa lagu xidhnaado culimada ahli bidcada waa la iska ilaaliyo ahli bidcu culimada leeyahay sheekh shahmiyada culimada leh oo mu'tazilada leh oo ashaacirada leh oo suufiyada leh oo shiicada leh oo qaarkood baa qanaat bay leeyihiin war waxa way waxooda ay ku faafiyaan ay leeyihiin qaarkood ya oo bidc iyo khuraafaadka ku faafiyaan marka qofka culimada sunnada inuu barto inuu waxay markaas uu ku xidhnaado weey muxuu sidoo ugu xidhnaanaya waxa way markaas waa inuu noqdo masaayisha dhacdooyinkeena waasisha ee culimada loo celinayeen cadeyn waa inuu celiyay fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun waa inuu waxay markaa cilmiga sharciga uu ka barto waa inuu waxa weeye talada iyo istirshaadku waxay markaa culimada uu ka qaato oo culimadu waxay markaas ku xidhnaado farqi baan oo kala dhaxeeyo culimada in lagu xidhnaado sunnada oo dariiqooda la maro oon laga bixin iyo waxay markaas aan laga shaadoobin fataawada qariibkeen mashhuurka in qofkuuna iskala iman ana iska ijtihaadiyo qofkuuna iska oran isagoo طالب العلم ama miskiina ama mubtadi fi dalab العلم inaan dariiqooda laga bixin oo laga dambeeyo la ixtiraamo la weyneeyo iyo in culimmada loo tacasubo oo waxa weeye la iska dabagalo oo caalim mucayan oo culamaa sunna ka mid oo u tacasubo amba uu taqliid ku sameeyo hadi waxa weeye markaas waa shay waxa markaas mushkila oo waxa markaas inda bacdi waxa markaas man yantasib ila madhab salaf ee sunnaha yakun waxa markaas madhab salaf oo waxa markaas yaani dawsuushi saasalka salaf ay tahay ayuu hadana wuxuu ku dhacaya at-taasub li sheekh macay min ulama sunna ulama sunna dhamaantood ee sunnaha way midaysi waa umid ciduu qofku ka garanayo kutubtooda uu garanayo waa inuu noqdo waa inuu wax ka barto waa inuu waxa markaas ku xidhnaado laakiin bustaha hadda sheekh culimada sunnada kamid keligii daba dhigato ya oo tira anugu sheekh fulaan baa igu baxdaa un aniga culimmadii sunnada kale sidaa yidhi ee masaladan ka hadlay bal hadda fiiri ma ma eegaya aniga sheekh fulaan baa igu baxdaa waa inxiraaf nooc inxiraafo fi dariiq salaf wey taas xaqiiqata waayo tacasub iyo taqliid haddaan la ogolayn أئمة الإسلام كي واوين إلا لو تعصوا الإمام الشافعي أحمد بن حنبل مالك أبو حنيفة ما حدوا ملاين سوحي مركز عيد كليه كان قارسيزين أبو بكر يا عمر يا عثمان مسألة وحي مركز مدكود صحابة كان سيقاروا وقالوا قار نقضوا أو الدليل أن قارين مثلا وكو خلافه أو تاسي عداته ما بنانين لقوا رهاعه هذا عيد كليه ملاينيس إذا الفرق ما هو كلا الحيين علماء السنة لقوا حدناده وطريقه دي منهجكو ذا لمره ومسائيشا نوازيشا waxa way markaas loo celiyo iyo inuu qofku mid kamid aan laba kamid uu tacasubo in waxa markaas u taqliido taas waxa markaas sax maaha waana waxa markaas waxyaaba khilaafsan tariiqa waxa markaas salafka iyo manhajka waxa markaas culimada waa ay khilaafsan tahay een qodobada xaqiiqatan deesan sheegay way farabadan lamana koobi karo mid quraan u baahan tafaasiishiisa iyo juziyadkiisa waxa markaas laga hadlo waxa kaloon waxa markaas ka hadlaya bacdu dullab ilm waxa laga imanka marka sida usuusha anigu aan u akhriyay qaar kood baa juziyat leh iyo masaa'il waxay markaas culimada ay ka soo hadleen asalka caamka waxay markaas adigu intood qaadato hadaad waxay markaas iska dabaqdo oo waxay markaas aad tira qofkaas khilaafo dabeetana wax way markaas waa qofkaas hel bidc buu noqonayaa buu mubtadi adiga lafaantaada waxay markaas lumay xaqiiqada waayo al-hukm ala al-muayyan qofka muayanka xukun marka si gaar loo saarayo de waxay markaas waa tawafur shuruud baa loo sheegay inay shuruudii qofka si gaar in loo xukumay ku dhameystiranta wa intifaa al mawani waxa laga yaabaa waxay markaas qofkii isagoo mukhalafo sameeyay in haddana waxay markaas loo cudur daaro khaladkiisa waxay markaas loo nasiixiyo laakiin isagii waxay markaas aan la xukumayn masaa'isha qaar kood baa waxay markaas yaani xaalad istisnaa'iya oo juz'iyad yeelanaysa oo suusha ee sunnaha kamid ah مثلا مثلا اهل البدع ان laga dheeraado laga fogaado soo asal min usul da'wa salafiyya ma na'am ha wa asal ijma' wa ghayr wahid min al-ulama ku soo naqliyo asal kaas adilla farbadan uu leey hadana waxa ulama salaf ka soo aroortay munaadaratu ahli al-bid'a ahli al-bid'a in la doodi karo bi shuruud wa dawaab marka qofka wax way markaas ulama sunna kamida ee ahli al-bid'a la dooda ee shuruudi waxay markaas ay ku dhameystiran tahay ma la oran kara asalkii salaf ku khilaaf ده لا أوراك شيخ وما أوراك ردي طيب قف وحي مركز صاحب البدعة قف علماء السنة كمدة حدي وحي مركز هو النصيحية ويساقوا حشيقة وحي مركز إلى الضوضي النصيحة وكالي دوانتي به سماها وكالي دوانتي إن مركز وحوي وكلا كلمه إنه وحي مركز قفك أهل البدعة مجرد والله كلمه أضوض هلكا كاركتي ما تكون حكومي كرتا لقوا حكومي كرو و... waa laba masalo ka dilo asal caama iyo masalo juziya khaasa weeye oo laba xukun kale ahli albidca haddii waxaweye markaas wax maslaxadda muslimiintu ay ku xasilmayso waxay markaas in muslimiinta xataa ahlu sunna iyo ahlubidcooda iskugu yimaadaan ay dhacdo oo waxay markaas ahlu sunna keligood ayna taxsiilin karin ilaa waxay markaas ahlubidc oo dhan markaas la isku yimaado hadday taas maalan loo kala dhacdo bay noqonayso waxay markaas ahlu sunna waxay markaas asalkii ahlu bid'a laga dheeraado la khilaafmay noqonayso bay ma noqonayso culimada sunna laga hayo hadii imaamka muslimiinta markaas waxa weeye u talinaya oo waxa markaas dad asnaaf kala duwan iskugu yeero oo ahlu sunna iyo ahlu bid'a leh dadka ahlu sunna waxay markaas iyo ko waxa weeye markaas yaani amarka haakimka u talinaya qaadanaya inay arinka ku wada kulmaan waxay markaas ahlu sunna iyo ahlu bid'a iskugu yimaadaan oo la isku arko asalkii ahlu sunna la khilaafmay noqonaysa abadan ma noqonayso sheekh islam ibn taymiya rahimahullah al-aqidatu al-wasidiyya imise majlis baa loo qabtay iyadoo laga doodayo ahlu bidca kuwii ugu waaweynaa loo yeedhayo walaa intaasoo sanad baan ayaan idin qabanaya lawe isur fadhi bal keena xaraf kitaabkiiyo sunnadii dariiqa salafka khilaafsan idan waa inaanu kala saarno oo aad waxay markaas loo fahmo waxa weeye markaas usuusha kulliga iyo qawaacidda caamka ee dacwa salafiya waxay markaas ay leedahay iyo juz'iyaadka waxay markaas usuusha ka farcamaya hadi nuqta annuqda thaniya waxa weeye ee tadbiiqa waxay markaas asalka waxay markaa la tadbiiqinayo inuu qofku waxa weeye markaas mumkin ay tahay inuu ku qaldami karo juz'iya mucayan amba masala mucayan laakiin asal ayna u ahayn hadduu markaas qofkaas asal uu ku qaldamo tusaale ahaan oo kale جزئيه معينه الى اصول وقواعد كل فروع دي جزئيات كن نقنيسه فرع بو كقلدم اصل كي لكن هو تقريرنيه ده لما هورن كره اهل البدع لكن اصل كان فرعا او كقلدما لوغا نصيحيني وعلى فرعا وغلط طريق السلف كان وحي مركز هو خلافسي بالتي احسن بو لوغا لوغا نصيحيني الى نسوشي سالا غرانيا سوشي سياه وصحته hadduu asal ka dhigto markaas waxa weeye bi'in furuuc fara badan inuu la yimaado oo furuucda ay fara badato waa ka imaamu shaatibi sheega furuucda hadday fara badato maqaam al-asl bay istaagaysa waayo marka waxaa caddaanaysa qofkan furuucda fara badan oo ku qaldamay waxaa ku xambaaray waxay markaa itibaacu lhawa asal usuusha addacu salafiya asalkiisa faasida saas ayuu saaxib bidca markaas waxa weeye u noqonay ehl bidcu noqonay laakiin haddii kale faraca juzga ah waxay markaas looga hadlay oo laga nasaxaynay markaas masaa'isha si daqiiqa in loo akhriyo oo manhajka salafka waxay markaas la fahmo oo waxay markaas lagu sugnaado ayaa loo baahan yahay cilmi waxay markaas dhammaantan u yeelano mar walba waxay markaas cilmiga la sii siyaadiyo oo la sii wado oon la ismacaashiin sheekh xusaan bin taymiya rahimahullah ayaa wuxuu oran jiray maa ziltu ujadidu islaami bacd maan isku dul taagan meel ku taal laakiin naqli weeye bimacnaa islaamkayga waan cusboonaysiiya bimacnaa cilmi baan marba u sii yeesha markaad cilmi u sii yeelato sheegidda camal baa kugu sii siyaadaya manhajku salafkuna wuxuu u baahan yahay cilmi iyo fiqhi iyo waxay markaa camal ayuu waxay markaas u baahan yahay caqiida ahaan iyo cibaada ahaan iyo akhlaaq ahaan waana dariiqa badbaadada ay waajib tay la maro waxa khilaafsan dariiqa madhabu salafna waa baatil baatil weeye waxay doonaan waxay markaas ha noqdaan alxamdulilah waxay markaas waxa baatilkina wuu fashilmaya wuuna dabar go'aya marka dariiqa salafka ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen haynagu sugo haynagu nooleeyo hayna fahansiiyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وبالله التوفيق وبارك الله فيكم فيه إلهي سبحانه وتعالى شيخ كابا المريو محاضرات كيات قيبها بدل وينو جيديي إننا إلهي سبحانه وتعالى هنا قد كوي كو انتفاعة هذا الكنتيس وناكسن محاضرة صدحات maanta inoo dhaxaysay halkaasi kusoo gabagabootay صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته